السلام عليكم ورحمة الله وبركاته xubnaha guddiga maaliyadda ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda agaasimaha guud agaasimaha bajetka gobolada dhinaca dhaqaalaha ka soo qaybgalayaasha howlwadeennada asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mar labaad waad ku mahadsantihiin inaad horta soo ajeegteen maanta codsigayna oo ah dhegaysiga dadweynaha miisaaniyadda laba kun iyo kow iyo labaatan si aad noogu bartiin aaraahiin iyo fikradihiina muhiimku ah oo dalka maanta gudaheeda wax badan ka qabteen horeyna noogu soo jeedin jirteen oo annagana si sax aan u samaynay ballanqaadyadii hore oo aan idinka ballan qaadnay haddana waxaan ku furnaynaa aayadaha qur-aanka kariimka mandaayo shiir
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم.
qur-aanka aayadaha qur-aanka allah nagu ansaco haddana barnaamijka intiisa kalena waxaa inoo daadihinaya xildhibaan cabdirasaaq maxamed axmed xildhibaan cabdirasaaq jindi
بسم الله العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله وبعد آه، مسؤولينta wasaaradda guddiga miisaaniyadda baarlamaanka iyo aqoon-yahanka expertka dhaqaalaha meesha suga yimid asalaamu calaykum آه، barnaamijkeen waxaa noogu socon doonaa waxaan ku hormari doonaa آه، wasaaradda inaan siino wasiir ku-xigeenka iyo agaasimaha guud iyo agaasimaha bajetka inay آه، fikirkooda iyo taladooda marka hore soo jeediyaan si adinkana markaas kadib aada wixii su-aalo had rabtaan ama aada weydiisaan ama talo had soo jeedinsaan aada soo jeedisaan Eh, waxaana samayn doonaa insha allahu eh, guruubadiina inaan afar afar idinkugu yeerno oo aad inta u timaadaan si si aad isula socotaan kow laba saddex afar qaybood inantiinan u malaynaa dadka qaaraan imaanin sida muuqata laakiin intii timiday saasaan ku socon doona hadduu alla si miiskaan afar qofoo ugu horreysa ugu yeerna ay u timaado aad aad umahadsantihiin haddana microfonka waxaan siinaynaa wasaaradda maaliyadda wasiirka iyo eh, agaasimaha guud
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، قلت لهم ماليته وغرض ماشي كنت دمانت ويدهم ثلاثة دي آه، وزارة ماليته سيدات أختي أيضا وحي حنتي إيو مالية تلقى مسؤول كاه waa waa xil aada u culus oo aan kaligan dacdihin karin haddaan nalagala in lagala nalagala qayb galo ayay u baahan tahay xag farsamo xag aqoon xag kaali in wasaarta ma aha annagu maamulkii baan ahay laakiin maskaxday aqoonta dadka laga rabo inay wax ku kordhiyaan waa idinka intaa waxaa noo sii dheer Ee, hawsha aan wadno ee wasaarad ahaan keliya ma aha innagu waxaanu si toos ah xiriir ula leenahay oo nala xisaabtama waa guddigan meesha fadhiya maanta iyagaa leh oo isugu yeeray wasaaradda maaliyadda iyo khubarada isugu yeeray annagu sidiinoo kale ana- dad loo yeeraanaha maanta marka waxaanu diyaar u nahay wixii talo iyo fikrad iyo su-aal la xiriira ee miisaaniyadda dalka inaan idinka dhagaysano Eh, wixii farsamo ah halkan waxa ila fadhiya agaasimihii guud oo nin khabiira hawshan eeba shaqadiisa tahay Eh, waxaaba ka sii daran kii wasiir waxaan dhihi lahaa daaragtarkii farta gacanta ku haya qorayba waxa marka miisaaniyadda marka la sameynayo annagu kaligeen ma sameyno dadaa u maleeya in wasaaraddu inta iska fadhiisato kaligeen wax ma qorto ma qorqorno waa bilaha noogu daran sanadka waa saddexda bilood oo ugu dambeyso octoobar november december ama idhaahdo september xataa ku dar macnaa shaqadii ay qaadanayso wasaaraddu saddex jibbaar inay nagu noqoto oo ah miisaanadii horeo socoto in la maamulo u baahan inay socoto sideeda shaqadeedii ka socoto kow laba xisaab xirkii miisaaniyaddii sanadkaas tagaaya laftiisa in la diyaariyo saddex in la diyaariyo miisaanadda sanadka soo socda marka waa arkaysa oo waktiga aanu waxaan idhaahdaa hal qof inuu noqdo laga doonaayo saddex qof iyo afar qof si adagaa loo soo mariyay miisaanidda waxaan otaa waxayna tahay nidaam wasaaradaha inaan u yeerno mid mid wakti ka hore oo agaasimaha guud ama wasi ama agaasimaha miisaaniyadda u diyaariyo wareegto oo lagu siinahayo jadwal ay ku soconayso maxaa yeele sanadka dhan marka laga bilaabo sebtembar hawshaasaa socota mid la xiraayo mid la xisaabinayo mid la diyaarinayo ayaa socota marka waa marka ay wasaaraddu dhammaanteed ay noqonayso budget inay ka shaqayso keliya waxaanu samaynaa waxa weeye wasaaradaha mid mid ilaa wakaaladaha mid mid bay u yimaadaan waxaan u malaynaa mararka qaarkood waxaan isla gaarnaa habeenkii sida loo fadhiyo oo wasaaraduhu marka waad ogtihiin oo marka budget la samaynayo shaqadii kaloo caadiga ahaydna waa la- waa la rabaa inay socoto marka waa waktiga noogu adag oo waxaan u malaynaya kan shirkan waxaa ku xigi doona oo guddiga maaliyaddu uu dadweynahana horgeeyey tii baarlamanka weynaa marka waa garanaysaan oo wax wa innagii xataa wasiirkii maanta waa imaan kari waaye hawshiiba saddex wasiiraan ahayn saddexdeenna baa qaadi wayne waktiga ay waca kusoo toostay marka raa inaan soo daanana waa naga raalli ahaanaysaan sidaasaanu ku socodsiina one by one wasaarad wasaarad wakaalad wakaalad ayaa loo sameeyaa marka waa wax dhammaan xukuumadda golaha wasiiradu ay ka dhan yihiin dhammaantood way ku jiraan sidaa ay tahay haddana guddidii maaliyaddana dul fadhida shilinkan intuu ka baxay shilinkan maxaa intuu ku darteen maxaa kaas waxaan hubaa xitaa in ay soo gaarayso cabashooyin hay-ado iyo wakaalado inay u imaanayso ole rag miisaanad laga yareeyey ama wax noocaas inay si joogtaa u daba taagan yihiin su-aalaadkooda waxaa ka daran hay-adaha kale oo intaa cabanayo oo wax sheegayo culayskaasaanu ku samaynay oo runtii guddiga maaliyaddana waa hor tagnay maantana idinkaan idin hor fadhinaa oo aan doonayno inaad waxaan hayna inaad aragtaan wixii tala ah aada soo jeedin kartaan khubarada noogu dambeeya waxaan wax ka maqalno marka waxaan jeclaan lahaa agaasimaha guud iyo agaasimaha eh, budget ogo waa nimankii farsamo ahaan gacanta ku haya shilinka inta geli inta geli annagu siyaasaddan ku maamulna aan idhaahno barjito seelinkiisu waa intaas lama dhaafi karo waa la yaqaan dad marka la sameynayo wasaaradaha waa seelin baa la sameeyaa. meel ugu dambeyn halkaa ma dhaafi diiba xataa ay timaado kororsiin mararka qaarkood ma iman karto kororsiin marka wayd soo gaari karta banaankan waa ka maqli doontan arrimaha marka waxaan u dhaafayaa agaasimaha guud ee farsamo ahaan iyo agaasimaha budget raggii gacanta ku sameeyey waan la fadhiyey intaasoo waan la shaqeynaa marka iyagan usii dhaafaya waa mahadsantihiin salamaan adaan kugu soo wareegay
waa mahadsan tahay wasiir adaa bari yidhi marka ugu horeysa waxaan islaamaya guddiga maaliyadda iyo la xisaabtanka hayadaha dowladda waxaan kala soo dhaweynayaa warada soomaaliyeed ee halka fadhida ee aan uga baahannahay inay nagu kordhiyaan talooyin aqalgal ah sida wasiirku sheegay wuxuu sheegay wasiirku in miisaaniyaddu ay leedahay feeling ama meel ay ku xidhanto oo iyadoo lagu salaynayo saad og tihiin maadaama aad si dhaqaaleyahana tihiin miisaaniyaddu waxay ku salaysan tahay marka koowaad oo doros iyada oo ay la waafajinayo fakara badan oo xagga dhaqaalaha iyo waxyaabaha badan ee ku xeeran guud ahaan miisaaniyadda dejinteeda iyo fulinteeda marka saad og tihiin miisaaniyadeennu inta badan waxay u qaybsantaa laba qaybood marka dambena waxay noqotaa saddex qaybood iyadoo la eegayo duruufaha ku xeeran ururinta iyo daqli soo ururinta soo xaraynta daqliga iyo wixii loo baahan yahay in eh, laga qabto miisaaniyadda ayaa waxaa la isku dayaa in loo dhoweeyo wixii xaqiiqa ah ee laga soo xereyn karo daqliga gudaha wixii la filayo inay ku yimaadaan eh, waxa la yidhaahdo eh, kabka miisaaniyadda ama budget support iyo arrinka saddexaad oo ah eh, qayb budget supportka ka mida laakiin mashaariic ah oo inta badan ay surtaan daqligeeda iyo qarashkeeda marka guud ahaan miisaaniyaddani waxay kaga duwan tahay miisaaniyadihii hore dhowr arrimood waxaa aada u faahfaahin doonaa agaasimaha maaliyadda eh, miisaaniyadda laakiin eh, waxaa la eegay oo sanadkan guide noo ahaa waxyaabihii ku qornaa eh, qorshaha horumarinta qaranka ee sagaalaad kaas oo saldhig u ahaa markii miisaaniyadda la diyaarinayay in la raaco iyo eh, barnaamijkan ah eh, eh, xagga dib u qaabaynta maamulka maaliyadda lagu sameeyey marka wuxuu ka kooban yahay sidaan idiin sheegay saddexdaa qaybood buu ka kooban yahay waad ogtihiin oo waxaa dhacay coronavirus oo isaguna keenay in baa xoog leh oo sababay in fulintii miisaaniyaddii horena ay isbedesho oo doroskii tan lagu sameynayana ay iyadana ay isbedel ku yimaado Eh, macnaha waxa weeyaan eh, inkastoo la filayay inuu aada khatar inoo geliyo coronavirus eh, khatarna u lahaa laakiin eh, alxamdulilah sidii xoogga lahayd aan uga baqaynay nooma saamayn marka la fiiriyo boqolkiiba inta aan qiyaasaynay oo shatan dhan baa dhacay marka waad ogtihiin oo weli wuu jira effortiskiisiina weli waa maaragtay waa nool yahay Eh, laakiin sidii ugu dhoweyd eh, markii la isu geeyey aqoontii laga dhaxlay kii hore bayskiisii hore iyo dhammaan duruufaha guud ahaan inagu xeeran miisaaniyaddan waxaa la isku dayay in la waafajiyo bal inay noqoto waaqic waxa ugu muhiimsan eh, ballanqaadka ka baxsan aad ka hesho adduunyada eh, inaga taageerta xagga miisaaniyadda waxa weeye wixii aynu inagu soo ururin karno oo ku talageli karno sida wasiirku sheegay wasaaradahoo dhan waa lala fadhiistay Eh, waa jiraan meelo hadda aad ar- sanadkii hore iyo hadda marka la fiiriyo farqi ku jiro miisaaniyadda oo koror fiicani ku jiro laakiin waxay waafaqsan tahay intii laga gaadhi karay bal in at least inta ugu suuragalsan eh, la dabooli karo eh, in waxyaabaha ku jira qorshaha qaranka ee sagaalaad la waafajiyo lama wadaan qorsho qorsho waa shan sano eh, laakiin bal sanadka koowaad iyo sanadka ku xiga iyo sanadka ku xigana oo daraskiisii waa la dejiyey iyadoo sanad walba markuu dhammaado la eegi doono impactiga iyo eh, waxa fulay marka wixii tala ahay aada soo jeedisaan eh, iyo contributionkiina iyo maaragtay dee waxaad halkan u fadhidaan weeye oo dad qobar ah baad yihiin oo soomaaliyeed annaguna waxaanu ka warhaynaa waxaad ka warhaysaan iyo waxaan iyo wixii marka aanu gacanta ku haynay guddigu aad bay noola shaqeeyaan guud ahaan talooyin badan bayna siiyaan oversightna dee iyagaa noo ah oo maaragtay marka guddiga aanu la fadhino intaanan halkan iman dibeyt dheer oo waqti badan qaata ayaa la galaa halkan ka goo halkan ka dar because waa dad khubaro ah oo og wadanka xaaladiisa la socda Eh, in fact annagu aan isku page ahayna finalka ma maaragtay eh, wuxuu uma gudbaan baarlamaan weynaha hadda waxaan markaa intaasaan kusoo koobaya Eh, waxaan ku wareejinayaa agaasimaha eh, miisaaniyadda agaasimaha axmed soo dhawaadaas
Eh, waa mahadsan yahay agaasimaha guud wasaaradda maaliyadda eh, mudane eh, eh, Salebaan waxaan kaloo mahadcelinayaa salaamayaa mudiir ku-xigeenka ee wasaaradda maaliyadda eh, guddoomiyaha ku-xigeenka guddiga maaliyadda xubnaha guddiga maaliyadda iyo dhammaan marti sharafta halkan isugu timid Eh, arrimaha la xiriira eh, miisaaniyadda 2021 eh, caadiyan sidaan oo kale in la isku waraysto su-aalo la weydiiyo wasaaradda maaliyadda wax laga weydiiyo budgetkay diyaarisay waa shay eh, qaanuuni ah oo sharciga waxaa tilmaamaya b m m-ka low number seventeen waxaa qayb weyn ka qaadanaysaa eh, kalsoonida iyo muxuu ahaaye kor u qaadidda eh, waxaan loo yaqaano eh, cadcadaanta ama transparency-ga Eh, marka waxaan ku dadaalaynaa insha allah eh, su-aalaha aad na weydiin doontaan inaan si waafiya uga jawaabno muxuu ahaayey eh, budgetka si wasiirkuba sharaxay marka la diyaarinayo wuxuu maraa eh, nidaam ama habraac qaanuuni ah oo sharciya ayuu maraa Eh, sanad walbana waa la diyaariyaa inta sanadkan la diyaariyey miisaaniyad ka kooban saddex sano Eh, laakiin midda qaanuunka noqon doonta ee golaha shacabka uu bixinayo eh, guddiga maalidda halkan la fadhiya ay ka wada sh- ka wada shaqeynaya waxa weeyaan mid hal sano ah oo eh, sanadka labada kun labaatan iyo kowda ah laakiin waxaa la socda saddex sano oo kale oo iyaduna tilmaamaysa halka ay geedigu u socdo ee mustaqbalka miisaaniyadda soomaaliya ee maaragtay ay- ay- ay- ay- ay- ay gaari doonto Eh, taana waxay qayb weyn ka tahay in muxuu ahaayey eh, la hindiso ama la saadaaliyo eh, waxaa dhici kara eh, sanadaha soo socda haddii aan la yidhahdo miisaaniyadda guud ahaan marka la diyaarinaayo waxaa la jiro duruufo lagu diyaariyo ayaa jiray sanadka twenty twenty one ama labada kun iyo kow iyo labaatanka uu ka duwanaa sanadihii kale Eh, leanna sanadkan waxaa jiray xanuun eh, dabka eh, caalamka oo idil dhibaato ku hayay Eh, xanuunka ay u taqaaniin covid nineteen xanuunka ayaa wuxuu qayb weyn ka ciyaaray ama eh, lid ku noqday hawlihii socday eh, kobaca dhaqaalaha ee caalamka soomaaliya caalamka ka mid tahay saa darteed marka eh, dakhligii lagu talagelayay sanadkan wax badan baa iska bedelay waxaan la wada soconaa eh, xilligan oo kale sanadkii tegey inaan ka doodno ama ka hadalno miisaaniyadda maanta shaqaynaysa ee gabagabada ah Eh, su-aalo badanna shacbigu naga weydiiyeen marka miisaaniyaddii lagu talagalay sanadkii twenty twenty one twenty twenty lagu talagalay eh, sidii la rabay uma soo wada xaroonin sababo la xiriira covid nineteen sidoo kale markaa miisaaniyad twenty twenty one markaan diyaarinaynay annagoo maskaxda ku hayna eh, dhibaatada uu dhaqaalaha ku sameeyey covid nineteen ayaan miisaaniyad diyaarinay tay arrimo la xiriir eh, maxaa la dhahaa abaarihii dhacay iyo daadadkii iyo arrintii anyaxa Eh, askuna waxay lahaayeen saameyn xoogan oo dakhliga dowladda iyo dhaqaalaha waddanka guud ahaanba saameyn ku yeeshay waxaa intaa dheerayaa in arrimihii aad la socoteen ee muddada dheer soo wadnay ee barnaamijka deen cabsiga inuu sanadkan horraantiisii guulo waaweyn laga gaaray oo soomaaliya waddamo badan oo deymo kulaha ay cafiyeen iyo hay-ado badan oo deymo kulaha ay cafiyeen xogaha yarna ay dhiman yihiin kuwaana weli ay sii socdaan marka sida wada duube arrimahaasoo wada jira ayaa miisaaniyadda la diyaariya twenty twenty one waxaana saldhig u ahaa sida agaasimaha guud sheegay qorshaha qaranka qorshaha qaranka wuxuu qeexayaa siyaasadda een, dowladda een, saddexda sano een, labada kun iyo kow iyo labaatanka ee, iyo kow iyo laba iyo labaatanka iyo saddex iyo labaatanka marka een, miisaaniyadda twenty twenty one waxaa lagu diyaariyey ee, qorshaha qaranka uu leeyahay kolkii hore miisaaniyadda marka la diyaarinayo baahiyaha markaa taagtaagan baa lagu diyaari jira laakiin sanadkan way ka duwanayd oo waxaa lagu diyaariyey qorshaha qaranka ayaa la waafajiyey ee, qorshaha qaranka markaa isaguna wuxuu leeyahay qaab ayuu leeyahay ee, loo dhig mabaadi'da ama ahdaafta ugu waaweyneyd ee la gaarayay ee lagu talagelayay miisaaniyadda waxay ahayd ee, kow in maaragta arrimihii amniga iyo difaacii halkii laga sii wado la xoojiyo ee, ee, furfurnaanta iyo muxuu ahaayey ee, daahfurnaanta arrimaha maaliyadda sidoo kale lagu shaqeeyo qorshaha muddada dhexe ama medium term ee, ee, ee, muxuu ahaay framework wax loo yaqaano ama diyaarinta siyaasadda saddex sano ah ee laga gudbo halka sano ahdaafta kale ee qorshaha qaranku uu tilmaamayo ama miisaaniyadda kurisantana waxa weeye in la yareeyo waxa loo yaqaano saboolnimada maadaama ay u tahay marka eh, shardi barnaamijka deen cabsiska ee dowladda soomaaliya ay ku jirto marka miisaaniyadda labaatan iyo labaatanka koo iyo labaatanka waxay ayadana aqoonda ugu talagelaysaa bajetka ama qorshaha qaranka mashaariicda ku cadcad ee ku tilmaaman guud ahaan miisaaniyadda marka la diyaariyey dakhliga dowladdii iyo deeqaha dibadda isku darkoodu wuxuu noqday lix boqol toddobaatan iyo kow dhibic sideed milyan halka dakhliga gudaha keligii uu noqday laba boqol iyo lixdan deeqihii dibaddana ay noqdeen afar boqol kow iyo toban dhibic toddoba milyan waxaa habbooneed inaad buwaagta haysataan balse dad internetka haysataan waa keeli kartaan pageka maaragtay wasaaradda maaliyadda waa keeli kartaan miisaaniyadda dakhliga markaan intaa iga gudbo dakhliga laftarkiisa intaan ka gudbin wuxuu leeyahay qaabab dhaqaale oo la isugu ablaableeyo la isugu dardaro marka dakhliga gudaha waxaa ugu xoog badnaa saa ogtihiinba dakhliga maaragtay dee ka yimaada dekeda xamar iyo adeegyada dowladdu ay fuliso sida adeega laga qaado maritaanka hawada soomaaliya oo kale laga qaado waa meelaha maaragta ugu roon ee dakhliga laga helayo haddaan marka taariikhda dib ugu noqdo laba kun iyo lix iyo tobankii dakhliga gudaha wuxuu ahaa boqol labiyo toban milyan laba kun toddobiyo tobanka wuxuu ahaa boqol afartan iyo labo labada kun sideed tobanka wuxuu ahaa boqol toddobaatan iyo lix dhibic shan milyan labada kun sagaal tobanka wuxuu ku dhammaaday laba boqol labaatan iyo labo dhibic toddoba milyan markii marka labada kun iyo labaatanka la gaaray hoos dhacda ayaa ku yimid sababtoo ah covid nineteen ayaa saameeyey waxaan rajeynayna marka laba boqol inuu ku dhammaado sanadka maantato dhowrka beri ka hadhay laakiin hindisaha labada kun iyo koo iyo labaatanka ama saadaasha labada kun iyo koo iyo labaatanka waxay noqon doontaa laba boqol iyo lixdan milyan dakhliga gudaha in yar micnaha xoogaa ayaan oo sarakacaynaa halkii aan ka joognay labada kun iyo sagaal iyo tobanka laba boqol laba iyo labaatan dhibic toddoba milyan marka halkaa dakhliga uga gudbo qarashka deeqaha dibadda laftirkeeda aan ku raaciyo deeqaha dibadda waa laba nooc nooc waa budget support waa taageerada miisaaniyadda dowladda xaq u leh markaa meesha rabtana ku bixiso ama mishaar ha ku bixiso ama operation ama mashaariic ha ku bixiso waxna waa wax la xiriira donor projects waxa anagu ugu yeerno oo ah mashaariicda beesha caalamka soomaaliya ugu deeqdo waxaa sii jira category saddexaad oo dowladda gacanteeda soo marin oo billions ah oo maaragtay loo yaqaano off budget ama miisaaniyadda aan marin gacanta dowladda marka donorku ama deeqbixiyaashu ay maamulaan sida un-k waxyaalaha loo dhiibo kuwaana marka insha allah xoogahoodana ayadana waa idinla wadaagi doonaa laakiin haddaan marka miisaanta kusoo noqdo halkii qarashka lix boqol sideetan iyo shan dhibic saddex milyan lix boqol konton toddoba dhibic sagaal milyan ayaan ku talagelaynaa haddii alla yidhaahdo oo isaguna xooggiisa aadi doona arrimaha la xiriira amniga horumarinta qarshaha qaranka iyo mashaariicda doonarka ama deeqbixiyaasha ay ku deeqeen dowladda markii ay ay soo bandhigayso qaabka maaliyadeed waxaa jira wax loo yaqaano cowcow oo ah classification of the function of government oo loo waafajinayo loo bahabahaynaayo loo kala qaybinaayo shaqooyinka dowladda qaabka ay maaragtay isku raraacayaan qaabkaasa marka ayadana lagu saleeyaa miisaaniyadda marka waxaa loo yaqaano general public service oo adeega guda dowladda waxaa ku baxaysa boqolkiiba soddon iyo kow mainly waa mushaaraadka waxa la xiriira iyo operationka hay-adaha dowladda arrimaha la xiriira difaacay waxaa ku baxaya boqolkiiba shan iyo toban arrimaha la xiriira fulinta sharciga iyo amnigana waxaa ku baxaya boqolkiiba afar iyo toban marka afar iyo toban iyo shan iyo tobanka la isku daro muxuu ahaa sagaal iyo labaatankaas ayaa amniga iyo difaaca ku baxaya arrimaha dhaqaalaha ayadana waxaa ku baxaya boqolkiiba sagaal waxaa jira arrimaha loo yaqaano housing yani community ammunities oo ah arrimihii la xiriiray dibudhiska iyo horumarinta ayadana boqolkiiba toddoba ku baxaysa caafimaadka boqolkiiba shan ayaa ku baxaya cultureka iyo muxuu ahaaye diinta iyo waxbarashada isku celcelis ayadana boqolkiiba shan ayaa ku baxaya arrimaha badbaadinta bulshadana waxaa ku baxaya ee loo yaqaano social protection boqolkiiba shan iyo toban marka intaa ka gudbo miisaaniyadda twenty twenty one saddex waxyaalood ayaa ku cusub kow in ay tahay miisaaniyad ku dhisan program budget oo activity ah labo in ay maaragtay qorshihii qaranka ka jawaabayso oo qoondo loo sameynayo saddex in maamul goboleedyadii ay qayb ka yihiin haddaa marka maamul goboleeda ku horumaro dowladda soomaaliya sanadkan waxay ku guulaysatay in dhammaan budgetka dowladda ama ha noqdo heer federaal ama ha noqdo heer maamul goboleed in la isu keeno la mideeyo laga soo saaro hal number oo la fahmi karo marka waxay ku dhowdahay miisaaniyadda guud ahaan dalka marka laga reebo somalilan waxay ku dhowdahay hal bilyan cadadka oo ah sagaal boqol sideed iyo toban dhibic lix milyan macnaheedu tahay hal bilyan lacag ku dhow ayaa maaragtay sanadka twenty twenty one lagu talagelayaa dowladda soomaaliya min gobol ilaa maaragtay tuulo ilaa heer federaal inay maaragtay ku bixiso marka taa ayaa waxay kala baxaysaa dowladda federaalkii puntland jubbaland hirshabeelle south west galmudug iyo gobolka banaadir marka sidaa bay hal milyan ugu dhowdahay taa marka waa lagu guulaystay waxaa kaloo ku xiga arrimaha la xidhiidha program budgetka taladii ay soo jeedeen shacbiga ama dadka khibradda u leh diyaarinta miisaaniyadda annagoo ka jawaabayna ayaan waxaan diyaarnay waxaa la program budget oo budgetkii loo diyaariya qaab kunisan activity aan number la iska qaban taana waa hirgashay sanadka hore ee su-aalihii yimid marka ayadana waa laga shaqeeyey waxaa ku xiga arrimaha la xiriira horumarinta bulshada horumarinta bulshada qorshaha qaranka qorshaha qaranka dowladda soomaaliya waxay ugu tala gashay inay ku bixiso soddon iyo sideed milyan soddon iyo sideed kaa milyan waa la kala qaaday waxaa loo kala qaaday marka qorshaha qaranka wuxuu ku dhisan yahay afar tiir tiirka loo yaqaano siyaasadda loo dhan yahay tiirka loo yaqaano amniga iyo sharciga tiirka loo yaqaano horumarinta dhaqaalaha iyo tiirka loo yaqaano horumarinta arrimaha bulshada marka ayagana waxaa loo kala horumarinaya qaabka ay u kala mudan yihiin waxaana mudnaanta koobaad la siiyey tiirka horumarinta arrimaha bulshada oo boqolkiiba afartan iyo afar la siiyey oo taa micnaheedu tahay in wax laga qaban doono waxbarashada sida in boqol iskuul oo kale dowladdu ay maaragtay dayactirayso muxuu ahaayey la dhisayo xafiisyadii manaahijka ama manhajka xafiisyadii midaynta imtixaan xafiisyadii guddiga maamulayay guddiga tacliinta sare ee maamulayay siyaasadda ee tacliinta sare sidoo kale muxuu ahaayey gobolkan banaadir iyo gobollada kale ayagana in wax laga wada qabanayo kor u qaadid tayeynta iyo siyaasadda hay waxbarashada sidoo kale arrimaha bulshada waxaa ka mid ah wasaaradda caafimaadka caafimaadka oo kale in gobolkan banaadir hadda laga wax laga qabto arrimaha isbitaalada la xiriira sida ferlin hospital banaadir hospital martino hospital oo ayagana la rabo in maaragtay kor loo qaado tayadooda iyo awoodooda qoonda dowladda ugu tala gashay ku dhawaad shan iyo toban milyan lacag ku dhow ayaa budgetka ku baxaya oo isugu imaanaya gudaha iyo dibadda ka imaanaya marka wasaaradda caafimaadka waxyaalaha itemska oo ama waxyaalaha ugu wanaagsan ee qabato waxaa kamid a inay maaragtay bangiga dhiigga dib u furto in muxuu ahaaye warehouse dawlad ku kaydiyo tala awoodeeyo arrimahan covid nineteen si looga hortegi lahaa looga loo tageeri lahaa bahda caafimaadka iyo mushaaraadka shaqaalaha ka shaqeynaya isbitaalka martini iyo isbitaalka banaadir waxaa kaloo ka mid ah iyadana arrimaha horumarinta in maaragtay madxafkii qaranka dib loo howlgelinayo akademiyada afka soomaaliga ayadana dib loo loo howlgelin doono dhaqaala loogu talagalay dhanka dhaqaalaha tiirka dhaqaalaha ayadana waxaa qorshuhu yahay boqolkii labaatan iyo shan in lagu bixiyo oo ayadana markaa sidii qorshuhu qaranka u tugmaa in maaragtay lagu bixiyo waxa la xiriira ka hortagga oo sanad walba lacag gaaraysa afar milyan sidoo kale in dib loo dayactiro wadooyinka toban kun oo kilomitro square ah in gaaraysa gobolka banaadir iyo gobolada kale ee soomaaliya in maaragtay wadooyinkii wadooyinka la dayactiro ayadana qorshay ka mid tahay sidoo kale arrimaha cadaalad in wax laga qabto oo sida in la dhiso adeegii garsoorka oo in kor loo qaado capacitiga iyo xirfadda garsoorayaasha sida in maaragtay institutekii ama macadkii garsoorayaasha dib loo dhiso sidoo kale in maaragtay loo abuuro ama electronic laga dhigo sida loo maamulayo kiisaska iyo dhacdooyinka ee la geynayo maaragtay garsoorka sidoo kale in ayadana dhismayaal gaaraya ilaa shan dhismo gobolka banaadir laga fuliyo oy maaragtay ku shaqayn doonta maxkamadda gobolka banaadir ayadana maaragtay waxyaalaha qor laanka ku jira oo ku talagalka twenty twenty one in la fuliyo ay tahay amniga iyo difaacana waa sidii dee hore joogtada u ahayd in mushaaraadka ciidamo joogteeyo baamitirkooda iyo maartirakoobkooda waxoodii iyo qalabintooda la sii wado waa qorshayaasha la wado marka dhanka kale ee qodobka u dambeeya ah tiirka siyaasadda loo dhan yahay ayadana waxaa ugu xoog badan arrimihii dastuurka ood la socoteen inuu hadda dastuurku yahay qabyo dhammaadana waktigii loogu talagalay laakiin baarlamaanka kolley hadda joogaahay inuu samayn doono extension in dib looga sii shaqeeyo ayadana dowladdu waxay ugu talagalay shaqoondo looga howlgeli doono oo inta cutub ka kooban yahay dastuurka loogu raadin doono xooga dheeraada iyo maaragtay wacyigelin fara badan in lala socodsiiyo marka ayadana qoondaa dowladdu ugu tala gashay guud ahaan marka waxaan ka hadlayno soddon iyo sideed milyan oo qorshaha qaranka waafaqsan iyo intii kale ee caadiga ah ordinariga ah ee joogtada ahaa oo inaa isaguna loo sii wado marka waanu ku dheereeyaa umalaynayaa qaabkaasaa maaragta haddii alla yidhaahdo ku talagalku yahay laakiin waxay ku xiran tahay shaqo adag oo wasaaradda maaliyadda u yaala u taalla sida daqligii in lasoo xareeyo gudaha iyo dibadda laga wada shaqeeyo shacbiga soomaaliyeedna dee ayaguna ay qayb weyn ka cayaaraan cashuurta bixinteeda dowladda waxaa lagu yahay waa contributionkaas ma qaaraankaas maxalliga ee naga wada dhexeeya soomaalidu wax bixiyo dhaqanka marka dib loogu noqdo waxaa jiro wax la dhaho qaaraan faamiligu isku qorqoraan oo ninkii reer laba laga rabo dhaqaalo faamilku leeyahay sidaa marka qaran ahaanna markii loo eegona qaaraanka maxalliga ah cashuurta nooga dhigan kol haddii cashuurta la aruuriyo ayadana waxyaalaha aan ka hadlayno o dhan waxay noqonayaan kuwo guuraysta ee la meel mari karo haddaan dee dhaqaala soo xaroonna maaragtay ma dhacay cid dibadda joogto na caawinaysa inkastoo dadkan soomaaliya ay sugayaan ay maskaxan qoloko ay leeyihiin waxaana caawinaya deeqbixiyaasha waddan hebel baana caawinaya ee waddanku laftarkiisu wada way jiraan waddamo resistor haysta oo ka shaqeeya laakiin inta badan cashuur bay ku dhinsan yihiin cashuurta marka ayagu iska aruuriyeen inay adibku siiyaan ilaa goormay socdaysaa waayo marka waa in adigu isxilqaanto cashuurta iska aruuriso adigu dalkaagaan isitaba waxaan rajaynaya insha allah shacbigu inay taan kartaan dadka soomaaliyeed qof kastoo income soo gala ama daqli soo galo inuu isna qeybtiisa ka bixiyo si fasaxa oo sharcigan uu ku bixiyo waddo wanaagsanna uu ku bixiyo dowladdana loola xisaabtamo yidhaahdo waxa waxa ayaan bixinaa cashur bixiyaan nahay maxaa ku qabatay maxaa samayn su-aashan waxaas intaa ee kusoo koobi lahaa waraxmatullahi wabarakaatu
أحمد هذا الميكروفون كما كان بسم الله أخيرت وحن ربا إن سو دويو تعريفكooda iyo taladooda iyo soo jeedinada ku aadan miisaaniyadda sanadka labaatan labaatan ku ay fikirnaysaan professor cabdullaahi maxamed aadan hadduu joogo iyo yaasiin maxamuud ibraahim maxamed cabdilqaadir cabdiraxmaan irshaad iyo cabdilcaziiz axmed ibraahim dhammaan nimankaas waa expert economic marka waa dad dhaqaaliyahana soo dhawaada akhyaarta microfonka soo sii adan aaway
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام يا دمان كسوق الدلياشة مضشان waxaan u mahad celinayaa dhammaan dadkii soo agaasimay inaan kulankan isugu nimaadno maanta waan uga hadlayno waxqabadka wasaaradda maaliyadda iyo bajetka ay diyaarisay sanadkan bajetka diyaarintiisu waa shaqo culus run ahaantii oo ku ammaanaynaa wasaaradda shaqadaa culus ee qabatay laakiin waxaan leenahay marka hore talooyin aan siinaynaa dadka soo diyaarinaayo oo talooyinka markaan soo qaado waxaa ugu horeeyo qaabka diyaarinta waxaa la rabaa marka bajet la diyaarinayo in loogu talagalo dhammaan dadka ama soomaalida ah ama aan soomaaliga ahayn inay isku si wax u akrisan karaan marka waxaa arkaysaa meelo badan oo khaladaad ku jiro ama iyadoo laga tago dollarkii in la muujiyo ama iyadoo numberkii oo xataa kooban lasoo qoro laakiin aan faahfaahin las ku dhaco lacagtan sagaal iyo toban waaye waxayna ka tahay todoba iyo toban boqolkiiba si toos ah uma sharxi kartid qofkaan markaa la soconin marka qof kasta oo bajetka soo gaaro inuu akrisan karaa la rabaa marka hore marka meesha in laga saxo waa u baahan nahay midda labaad qaladkaas badnaashihiisa waxaa keeni kara dadka marka hore diyaarinaayo oo aan weli aada u dhisnayn marka waa in la siiyaa training badan si qaladaadkaas loo yareeyo qodobka saddexaad waxaan soo jeedin lahaa dada miila miisaaniyadda inay noqoto mid aan looga faa'iidaysan kala go-a soomaaliya maxaa yeelay bajetka hadda la diyaariyey sanadkan maamul goboleedyadii waa ku jiraan puntland waa ku jirtaa somaliland waa ka maqan tahay marka gobollada qaar inay ka maqan yihiin qaarna ay ku jiraan waxa waaye annagoo go-aansanay inaan somaliland iska gooyno ayay u dhigan tahay marka bajetka yaa naloo arkin inaan gobolkaas ka tuurnay oo ugu yaraan xataa daatadooda lagu soo daro ayaa muhiim ah ujeeddada miisaaniyadda loo diyaariyay waxaa ugu horeeya in dowladda kharashaadka ay galayso ay ku bixiso kharashaadka dowladda ay galayso inay ku bixiso kasta kow waxaa la rabaa in dhaqaalaha waddanka ay wax ku kordhiso waxaa kaloo loo baahan yahay in ay suuqa suu u shaqeeyo stimulation ay ku samayso kor u qaado dakliga dadka soo galaya in la fiiriyo marka hore canshuur lagu soo rogayo haddii ay noqoto in canshuurta la iska dalac siiyo iyadoo inkamka dadka iyo la fiirinin iyo ganacsiga iyo waxa soo degaya waddanka aan la fiirinin waxay keenaysaa in suuqa uu noqdo stagnant suuq aan shaqaynin hadhowna hoos u dhac dhaqaale waddanka dhan ay saamayso marka si aanay taas u dhicin waxaa la rabaa in laga fiiriyo dhaqaalaheena ma kordhoya dhaqaalaheena inuu kordhaya waxay ku xiran tahay wax soo saarka waddankeena kor ma u kacay wax soo human resourceka waddanka trainingkooda ma fiican yahay dadkii qualitygooda kor ma u kacay qaabab badan oo dakli waddanka kusoo gelaya ma jiraa waxyaabaha in laga fikiro waaye marka qaabka diyaarinta miisaaniyadda waxa waabaa inay ka jawaabtaa dhaqaalaha waddanka horumarkiisa dhinaca kale dakliyada loo qoondeeyey maamul goboleedyada waxaa arkaysaa gobol ay soo gasho canshuur aada u fara badan in haddana grantis oo adduunka kale ay helaan haddana dowladda ay lacag kale ku kaalmayso sida gobolkan puntland konton iyo sagaal milyan oo dollar ayaa waxay kasoo xarootaa canshuurtooda afartan iyo saddex milyan miyaa maaqaan ku dhawaadna waxay ka helaan caalamka kale haddana dowladdu waxay sii siisaa koo iyo toban milyan iyo ka badan marka waxaa arkaysaa gobolladii waddanka keliya markaa fiiriso gobolna inuu helaayo boqol iyo labaatan iyo sagaal milyan oo dollar gobolna uu haysto saddex iyo toban milyan oo dollar farqi intee la eg ayaa labadaa gobol u dhexaysa gobol keena hormaraayo keena hoos u dhacayo marka haddii sidaa la sameeyo waxaa la rabaa in gobollada si isku mida ay u koraan in gobolna uu koro gobolna uu dib u dhac sameeyo wax fiican maaha waxaan ka rabnaa dowladdu inay cadaalad u samayso gobollada dakhligoodu ku filan yahay inaysan waxba siinin bejka konton iyo sagaalaad ay ku caddahay xisaabaadka haddaan ka soo qaado laba maamul maamulka hirshabeelle iyo maamulka jubbaland labada maamul waa ugu dakhli yar yihiin marka loo eego kaalmada dowladda ay bixinayso waxaa arkaysa land oo kale sagaal iyo toban milyan oo dollar canshuura ay ku helaan dowladdana a ku caawisaa hirshabeellena lacag yaroo todoba meelahaasa soo gasho dowladdana waxay ku caawisaa shan milyan iyo xoogaa markaan u nimaadno koonfur galbeed canshuurta wax badan kama soo galaan laakiin rantis oo dibadda ay heshaa dowladdana waxba ma siiso waana gobolladii beerihii iyo xoolihii ay yaaleen wasaaradihii xoolaha iyo beeraha ka shaqaynayeen wax badan lama siiyo haddana gobolkiina si toosa maaragtaa looma saacidaynayo marka dhaqaalaha aan rabno inaan kordhinno xaggeen ka kordhinaynaa haddii aan marka hore aan basgaraynin maaragtaa meelaha wax soo saarka ta kale dhaqaalaha markaan ka hadlayno miisaaniyadda waxaa arkaysaa wasaarado u baahnaa in dakhli fiican la siiyo oo horumarka nabadgelyada qayb ka noqon lahaa sida wasaaradda diinta iyo awqaafta oo wacdi badan dadka gelin lahayd dadka baraarujin lahayd in ay ka dakhli yar tahay maarata ama miisaaniyadda loogu talagalay ay ka yar tahay akademiyada luqada af soomaaliga lacagta loogu talagalay ama akademiyada dhaqanka lacagta loogu talagalay akademiyada dhaqanka iyo tii af soomaaliga marka la isku daro waxay helaan laba milyan ku dhowaad oo ka badan wasaaradda beeraha ee soomaaliya iyo wasaaradda xanaanada xoolaha labadaba way ka badan yihiin marka wasaaradihii wax soo saarka inay lacagtoodu yaraato lacagtana ay u badato dhinaca akademiyooyinka maaragta aan macnaha haddeer priority noo lahayn waxaan isleeyahay xoogaa budgetka lama fiirinin priority-ga waxa muhiimka ah ta kale markaa aragto sanadka soo socda doorashaa la gelaya guddiga doorashooyinka laba kun iyo labaatanka waxay isticmaaleen toban milyan oo dollar sanadka soo socda doorashada la gelayana saddex milyan oo lacag ku dhow saddex milyan iyo shan boqol camal aa loogu talagalay lacagtaas ma ku filan tahay doorashada in lagu galo lacagta yarta ah ee doorashooyinka loo qoondeeyey laba kun iyo labaatankii oon doorasho dhicin inay toban milyan baxdo laba kun iyo labaatan kowgoo la rabo in doorashadii dhacdana inay saddex milyan baxdo see isu keenaysaa waa su-aal aan qabo waxaa jiro mashruucan la dhahayo tirakoobka waxaa loo qoondayay toban milyan oo dollar ma aha mashruuc wax soo saar lacagtaas waxaan uga faa'iidaysan karnay inaan ku horumarino dhaqaalaha waddanka hay-adaha maaragta kaabi karo waddooyin ay noo noqon kareen waxaa kaloo jira mashruucii baxnaano laba kun iyo labaatanka waxaa ku qoran sagaashan iyo laba milyan oo dollar in mashruucii baxnaano la filaayay inay ku baxdo ilaan budgetka dhammaantiis waa filasha soo ma markaa sagaashan iyo laba milyan oo dollar saamaynta ay yeelatay haddayba baxday intee intee inteen ka cabirayna ma hayno maaragta sagaashan iyo labadaas milyan oo dollar meeshay martay meelaan ka qiimeyn karno oo noo muuqda ma hayno haddii labaatan labaatan dollar loo qaybiyey waa mid bulshada culays ku ah oo aanan dhaqaalihii waddanka waxba ka qabanin sanadkan hadda la galay laba kun labaatan kowga ah waxaa ku qoran mashruuca baxnaano inay ku baxayso afartan iyo laba milyan oo dollar haddii sagaashan iyo laba milyan oo dollar meel ay martay ama dhaqdhaqaaqii dhaqaalihii waddanka aysan waxba ku kordhinin afartan iyo labada milyan in positionkii ay kusii socoto ma aqbalaynaa waxaa noo dhaanta in magaalada muqdisho biyaha roobka ah meelaha ay ku ururaan ee kaneecada ka dhalato ee pollutionka ka dhasho oo wasaqda ka dhalato in bulaacado looga sameeyaa noo nooga qiimo badan in afartii labadaa milyan laba talaatan dollar loo qaato marka taana maaragta waxaan isleeyahay mashruucaas baxnaano dib ha loo fiiriyo ee he- hay-adaha marka budgetka la diyaarinaayo waxaan la yaabay wasaaradaha isku kharashkooda for example wasaaradda hebel soddon lix kun oo dollar ayay kira ku degan tahay wasaaradda hebelna soddon lix kun oo dollar ayay kira ku degan tahay ya maxaa keenay maaragta in lacago isku mid ah haddana shidaalkii kow iyo toban kun oo dollar ay hay-ad hebelna isticmaalay hay-ad hebelna kow iyo toban kun oo dollar ay isticmaalay hay-ad hebelna kow iyo toban kun oo isticmaalay ma aha hay-ad laba hay-ad laakiin waa hay-ado badan ya budgetk waa formal haddana waxaa la rabaa in ay u kala duwanaado wasaaradda wasaaradda ka baabuuro badan tahay ka xafiisyo badan tahay inay ka qarash badnaato waxaa arkaysaa eh, hay-ado yaryar oo sidaas oo kale macal transforka labaatan laba kun oo dollar waa laga siman yahay ma qorshe eh, wasaaradaha mid walba loogu qoondeeyey in laba iyo toban kun ay isaga bixiyaan eh, kiro kow iyo toban kun qalab xafiiseed kow iyo toban kun ma sidaasay u jirtaa mise wasaarad walba weyninkeeda waxeeda lagu qiimeynaa su-aalaha aan isweydiinayo mar walba budgetkaan arko ayay ka mid tahay marka hadalka waan ku dheeraaday eh, waxaana meesha ka muuqdo waxa loo yaqaano eh, rent seeking problem rent seeking maxaa la dhahaa rent seeking waxaa la dhahaa in siyaasadda gudaheeda dad ay ka raadiyaan faa'iido iyaga u gaara gobollada qaarkood inay dhaqaalo badan helaan dad u ololeeyaa ku jira marka guddiyada maaragta wax diyaarinaya ama maaragta maamulkii iyo wixii kuwa ee ku xaqiran ee aan wax ku helinna waxa waaye way ka maqan yihiin sidaasay ka dhigan tahay marka waa in ay yaraataa inaan loo dareemin in dadka la kala soocay waa inay bajetkeennu ay ka hadashaa waa mahadsantihiin waa ku dheeraada hadalka asalaamu calaykum
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين آه، magacaygu waa yaasiin maxamuud cibaan آه، آه، waxaan rabaa horta inaan marka koowaad u mahad celiyo wasaaradda maaliyadda oo wasiirka iyo agaasimihii joogaan آه، iyo guddiga maaliyadda ee baarlamaanka آه، iyo dhammaan qaybgalayaasha آه، kulankan آه، mahad gaara waxaan leeyahay wasaaradda maaliyadda oo oo diyaarinta bajetka ee ka muuqato آه، in shaqo badan laga qabtay Eh, waxaa kaloo mudan in la xuso in qaabka uu budgetka u samaysan yahay hiidinkiiskeeda ama madaxyada loo sameeyo budgetkan ay aad ay u xad yihiin Eh, professor cabdullaahi waa jirtaa midday ahayd in percentageska iyo maaragta aan si fiican loo kala cadeen Eh, laakiin madaxyada qaabka loo sameeyey iyo budgetka aad u maaragtay isku fasiraa intaas Eh, intaa kadib waxaan qabaa eh, su-aalo yar iyo commenties oo isla socda Eh, midda koowaad waxa waaye eh, dakhliga eh, marka laga hadlayo aruurinta dakhliga eh, waxaa jirta for example canshuuraha in oo ka yimaada eh, shaqaalaha laga qaado eh, aaday u korortay eh, boqolkiiba konton iyo todobo ee korortay Eh, shaqaale cusub maa kusoo kordhay mise reedka lagu dhufanayaa isbedeli Eh, waxa waaye eh, su-aashaas wasaaradda maaliyadda aan weydiiyaha Eh, reydka hadduu isbedelana eh, guddiga baarlamaanka in baarlamaanku inuu ansixiyay miyaa reydka mise wasaaradda go-aanka gaari karta reydka in la bedelo Eh, isla su-aashaas waxaa lamid ah canshuuraha faa'iidada shirkadaha laga qaado ayaduna way badatay boqolkiiba konton wax ku dhadhow ayadana reydka ma isbedelay mise si kalaa wax u jiraan maaragta in la caddeeyo midaas Eh, waxaa kaloo jirta eh, mudnaanta qarash bixinta marka laga hadlayay qodobka labaad waxaa mudnaan leh eh, bixinta eh, in la siiyo ciidanka iyo gunooyinkiisa la siiyo midda labaad waxa waaye in la bixiyo khidmada maaliyadda ay ku shaqayso khidmada maaliyadda ku shaqayso marka waxaa la yidhi eh, midda koowaad khidmada bangiga meeshaan nuugo gobolka waayaan filaa iyo dulsaarka marka dulsaarka waxaan rabay wasaaradda maaliyadda inaan weydiiyo ee deymo aan qaadana maa jira oo aan ka bixino dulsaar oo aan iska dhiibno maa jira mise meesha sidaasaa loogu soo qoray Eh, midda saddexaad eh, waxa waaye eh, sanadkan waxaa ku jira eh, waxaana soo geli doona daqligana soo geli doona waxaa ku jira eh, canshuurta ka timaada qaadka qaadka toban iyo sagaalkii wuxuu ahaa toban iyo lix milyan eh, labaatankiina wuxuu ahaa shan milyan eh, laakiin twenty twenty one-ka waxaa la yidhi waxa waaye almost soddon iyo toddoba milyan marka isagana reedki ma isbedele mise qaad badanaa naloo keeni rabaa maaragtay Eh, qaad badanaa sanadkan la keeni doonaa dalka Eh, su-aasha qaadka su-aasha qaadka waxay ahayd, eh, toban iyo lix milyan oo ah toban iyo sagaalkii labaatankiina wuxuu ahaa shan milyan labaatan iyo kowdana soddon iyo toddoba milyanaa layidhi marka reedka maa isbedelo mise waxaa imaan doona Eh, mideeda ugu dambeysa eh, waxaan eh, kusoo gabagabeynaya waxaa jirta eh, daqliga meelaha laga filaayo eh, reportka u dambeeyo hadda soo baxay oo eh, auditor generaalka waxaa ku jirtay eh, xajka twenty nineteen-ka xaj ma la filayn eh, ma la ma la sameyn xaj laakiin twenty nineteen-kii waa la sameeyey xajka laakiin miisaaniyadda laguma darinin daqliga ka yimid Eh, labaatankii wuu baaqday labaatan iyo kowda ma la filaa in xaj la aado mise mise wasaaraddu maaragtay ayadoo ogey ka tagtay daqligaas maaragtay inay sameyso intaasaa kusoo gabagabeynaya waa mahadsantihin
بسم الله الرحمن الرحيم مقعي هو عبد العزيز أحمد إبراهيم وهورين وحن سلامة يا وزارة مالية وزير في مقاسمياشا قدقة مالية وقبان قابياشا سوق مقلياشا وحن ربا إنان سؤاله iyo comment isku darsado anoo aan dib ugu laabanaynin saaxiibaday ee inta ay sheegeen Ee, markii la dejinayo ee, miisaaniyadda dabcan waxaa muuqataa ee, waxaa ku qoran meesha ee, income-kii dowladda soo galay revenue-gii iyo iyo iyo expenditure-kii Ee, waxaa maqan ee, koobarkii weynaa oo fiscal policy-gii ama ahdaaftii ee, guud ee, ee, ay lahayd Ee, sababtoo ah fiscal policy-gu waa tool loo isticmaalo ee, simulation in lagu sameeyo macroeconomics-ka dalka lagu sameeyo Ee, haddii aan rabno unemployment-ga inaan wax ka qabanno ee, inflation-ka inaan wax ka qabanno wax soo saarka GDP-ga inuu kor u kaco ee, waxaas oo dhan waxaa saameyn ku leh dabcan laba policy aad garab socdo mid baan haynaa hadda tan kale waa waa monetary policy-ga oo dhinac kale waaye laakiin fiscal policy-ga hadda aan joogno ee, draftigii ee, inta aan aragnay kuma jirin ee, maxaa la dhihi jiray ahdaafta wixii lasoo xaqiijiyey dabcan waxaa ku qornayd in miisaaniyadda ay korodhay marka kororkaasi ay kordhaysay sanadihii lasoo dhaafay waxay ahayd inay la socoto kadib markii uu budgetku miisaaniyadda fiscal policy-ga sanadka lasoo dhaafay uu xaqiijiyey intaas oo ahdaaf oo economics ah dan in markaa ay sidaas u xigaan Ee, labo dabcan markii lasoo ururinayo ee, fiscal markii la jiro revenue lasoo ururinayo ee, waxaa la sheegay ee, canshuuraha dabcan canshuuraha waxay u qaybsamaan laba ayay u qaybsamaan ee, kuwo ku dhaca ee, dakhliga ee, oo mushaaraadka iyo kombaniyada profitka ay helaan oo kaleento ee, iyo kan kaleento oo ah sales taxation-ka ama indirect taxation-ka ah iyaguna meeshaas markaa ee, sida ay u kala yihiin ee, maxaa ka soo xarooday waxaa la dhihi jiray teleficationka kombaniyada maxaa ka soo xarooday Ee, kaas waxaa ka dhalanayo qaanuunka lagu soo aruurinaayo saaxiibka yaasiin ayaa horey u weydiiyey Ee, tusaale matalan ee, income taxationka markii laga hadlaayo ee, waxaa jiro canshuur dhaaf in la sameeyo matalan ee, baseka ugu hooseeya dadka ugu hooseeya kalento Ee, inta aan xusuusanahay waxaa ugu dambeeyey qaanuun ee, lixdan iyo lixdii qarnigii hore la dejiyey ee, oo dhahayay laba boqol almost iyo wixii ka hooseeyo in cashuur dhaaf ay tahay ee, laba boqol iyo kow ilaa iyo lix sideed boqol inay tahay boqolkiiba lix marka qaanuunkaas miyuusan u baahnayn laftirkiisa ee, in dib loogu laabto oo baarlamaanka la geeyo oo qaanuunkii income taxation-ka iyo kan indirectga laftirkiisa profitka kombaniyada imisa laga cashuuraya مثلا كومباني فائدة مليون دولار هي كومباني فائدة كون دولار musku canshuuraan ka qaadaynaa raanjiga ay kala qaadanayaan qaanuunkiisii wixii oo dhan inay la socdaan markaan usoo dego budgetka hadda degsan dabcan waxaa la yidhi difaacay amniga min shan iyo toban boqolkiiba ayay qaateen waxaan ogsoonnahay askarta milatariga markii la joogo mushaaraad aada u hooseey qaataan marka inay budget badan qaataan haddana mushaarkooda uu yar yahay budgetkaas ma waxaa ku jira dowladda soomaaliya hubay soo iibsatay oo hub ku baxo maxaa ku jira budgetkaas lagu aaday wasaaradu maxaa la dhihi jiray kaleento ayaa shaqaalahooda ka mushaar badan yihiin askartu budgetkooduna uu ka yar yahay dabcan meeshaas waxay u baahan tahay marka caddayn bay u baahan tahay wasaaradda waxbarashada iyo arrimaha diinta iyo markii laisku qabtay waxaa la yidhi boqolkiiba shan ay qaateen miyaysan amnigu qayb ka ahayn iyagu waxbarashada wasaaradda awqaafta arrimaha diinta markii laisku daro miyaysan amnigu laftirkooda mise amnigu waa waa wasaaradda amniga iyo iyo iyo iyo iyo wasaaradda maxaa la dhihi difaaca bisaa qaadanayo miyaysan qayb ka ahayn dhinaca kaleento dalku waa dal burbur ka soo kabanayo waxaa ugu sii darnayd wasaaradda caafimaadka oo sanadkan adduunka mushkiladda ugu weyneed ay ka jirtay waxaa la siiyey boqolkiiba shan covid nineteen ayaa jiray sanadkan labaatanka ah sanadka soo socdo mushkiladda inay sii socotaa dhici karta sababta uu soo laba kacleeyey haddana wax ka qabashada caafimaadka boqolkiiba shan oo keliya ayaa loo qoondeeyey waxaa iigu dambaysa su-aasha ah dalku waa dal muslin ah meelaha dowladaha muslimka ay qarashaadka ka helaana waxaa ka mid ah zakada ka mid ah revenue-ga dowladda ay soo ururinayso zaka kuma jirto marka ma layska dhaafay iyaduna qodobkaas muxuu u baahan yahay iyadana in laga jawaabo waa mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم marka ugu horeyso magacayga waa maxamed maxaadir cabdiraxmaan waxaan ka mid ahay maanta kasoo qaybgalayaasha barnaamijkan lagu casuumay ugu horeynta waxaan u hambalyeyn u mahad celinayaa dirku-xigeenka wafda maaliyadda profesorka aada u mahadsan yahay iyo agaasimaha wasaaradda maaliyadda iyo guddiga maaliyadda baarlamaanka kabada socda dhammaan martisalafka kasoo qayb gashay kulankan qiimaha leh marka aad baa u mahadsan tihiin marka xigta waxaan ka mahad celinayaa fursadda bunisaar siisay inaan ka qayb qaadano ama aan aragtideena aan ka diiwano qorshaha qaranka arrimaha maaliyadda khuseeya ama bajetka sanadka labada kun iyo kow iyo labaatanka marka inta haddaan ka gudbo marka intiisi badan maclimiinta iga horeysay iyo khubarada badan sheegeen marka keliya waxaan rabaa inaan xoogeer ka tilmaamo dhanka canshuuraha qaar inaan su-aal yar aan ka qabo ama comment yar aan ka bixiyo inaan wax yar aan ka dhibto canshuurtaas sida bajetka ku cad horta bajetka marka ka horeyso guud ahaan markaan aqriyay horta xoogaa wuu ka dhacaya aan dhihi karaa marka bajetyadii ka horreeyey wuu yar ka fiican yahay aan dhihi karaa marka xalnana aqnay ilaa iyo shalay maa arkay marka arrintaas horta aad bay u fiican tahay si guud ahaan si gaar ahaan dhanka canshuuraha marka waxaa ku cad bajetka in dhanka canshuuraha boqolkiiba toddobaatan dhibic sideed oo kalma aqan inay korortay canshuurta guud lagu kordhiyey sanadkaas bajetka labada kun iyo kow iyo labaatanka marka dabcan saan ognahay canshuur marka laga hadlaayo marwalba canshuur ay timaado waxaa ka dhalanayo dhibaato dhanka bulshada canshuur hadday timaado bulshada dhibaatatay ku imaan doonto waxay doonta ahaato waxa loo yaqaano dead weight loss ayay wadataa canshuurta noocay doonta ahaato taas waa marka dowladda markii canshuurta ay kordhisay ama canshuurta bajetka la kordhinayo ma ka fikirtay dhibaatada bulshada ay ku keeni karto canshuurtaas la kordhiyey taas waa qodob maalmaha qaar waxaan arkaynaa maciishadaha qaarkood oo kale in xoogaa qiimahooda meelaha qaar uu nugsareeyo maciishadaha qaar way dhaway dhacdaa way jirtaa waa aragnay taas marka dowladda maxay u fiiran weyday danaha danta guud ee bulshada ilan bulshada inteed badan dad ama maanta xoolo fiican haysanin ama aysan aan shaqaynin dhibaato dhaqaal fara badan waddanka ka jirta taas waa mid waaye keliya canshuur insan fiirinin keliya in inkamka kordho keliya aysan fiirinin mid bulshada maxay u fiirin weyday taas waa mid waaye midda kale waxaa jirta haddii canshuur la qaadaayo sistamkee loo maray macalinka igu hore oo kale su-aashaas weydiiyey way jirtay canshuurta waxay leedahay nooc kala duwan iyo for example iyo sistem badan loo kala maraa jirto iyo ujeedada laga leeyahay mar walba marka ujeedka dowladda keliya ma waxay tahay mar inay inkamekaas ay soo aruuriso oo dakhligeeda kordhiso keliya miya bis ujeedda kale ay ka leedahay taas qodob waayo for example waxaa jiro alaabaha qaarkood u baahan canshuurta lagu kordhiyo qaar waxaa u baahan canshuurta laga yareeyo ama laga khafiifiyo waxaa noocaas oo kale ah masalan waxyaabaha u baahan canshuurta lagu kordhiyo waxaa ka mid ah alaabaha oo bulshada dhibaatada uu keeni kara inta badan ee sida waxyaabaha dragaska oo kale ama qaadka oo kale ama sigaretka oo kale ama waxyaaba aan sun oo productiveka ahayn oo waddanka dhibaato u keeni kara in canshuurta lagu kordhiyo haddii taas ay ka timaaday waa arrin aada u fiican taas waa mid ee dhanka waxyaabaha daruuriga oo kale ah quusul daruuriga oo kale ah aan waddanka gudihiisa laga soo saari karin oo kale in canshuurta laga khafiifiyo ayadna waa in arrin fiican waay ee waxaa kaloo aada u fiicnaan lahayd ee haddii la heli karo ee wasaaradda inay haddii canshuurta ay ka qaadayso waxyaabaha oo wax soo saarka leh in naftarkeeda iyo canshuurta laga yareeyo ilaa maanta waddanka wax soo saar badan uu u baahan yahay dhaqaalihiisa aad buu u hooseeyaa wax soo saar ma laha marka dadka in lagu dhiirigeliyo in waddanka inay maalgelin ay ku sameeyaan ay la yimaadaan waxyaaba wax lagu soo saari karo kadibna canshuur dhaaf loo sameeyo idin taasna talo talo iga tahay matalan qodobka kale dhanka dakhliga ama miisaaniyadda loo sameeyey dhanka maxkamadaha iyo hanta dhowrka oo kale ayadana aadaa loo kordhiyey afartan afar dhibic saddex milyan oo kale maxkamadaha ku korortay dhanka hanta dhowrkana lix boqol iyo konton milyan meelahaas lix boqol iyo konton oo kun oo kale ina ku korortay taas iyadoo jirta haddana marba waxaa jira dhanka cadaalad darada ama iskale xoogaa dad badan ay ka caawinayaan cadaalad darada dhanka maxkamadaha iyo waxaa caawish fara badanaa bulshada ka jirto marka haddii taas la kordhiyey oo bulshadiina wax horumar ah dhanka cadaaladda ay ka sheeganayaan meelaha qaar ay ka jirto marka sababta loo kordhiya marka maxay tahay haddaysan cadaaladiisan oo wax muuqda ah, maanta muuqda isanna ka jirin oo dad badan cawasho badan ay ka jiraan ama xaqoodii aan loo soo dhicinaynin taas idin waa qodob kale waa su-aal aan qabo Eh, marka insha allah eh, marka aada aa umahadsan tihiin intaas waa inta commentiga iyo su-aalaha aan qabay Eh, marka insha allah wasaaradda aada umahad celinaya wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
malinaa wasaaradda su-aalo badan aan soo weydiiyey laakiin waxaa la taqaanaya inaan hore u socono oo horta gruubkan aan bagno adiga waa mahadsantihiin waa tiim kalen u yeernayna Eh, waxaan u yeernay cabdillaahi yuusuf axmed oo governance expert ah خالد محمد برهاء بي اف ام اكسبرت احمد محمد حسين ايكونوميك اكسبرت iyo mahad waa suge oo s p a ka socdayaa jooga bas waxaan codsanaynaa marka inaad ku bilowdaan qof waliba magaciisa ku bilaabo
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته آه، magacayga waa cabdulaahi yuusuf oo ka mid a maanta dadka barnaamijkan idinkala qayb qaadanaya Eh, waxaan rabaa marka hore inaan salaamo guddiga maaliyadda ee baarlamaanka eh, mas-uuliyiinta wasaaradda maaliyadda iyo tiimka soo qabanqaabiya hawshan ee taageeraya dhammaantiin waa mahadsantihiin Eh, aad baan ugu faraxsanahay inaan barnaamijkan eh, idinkala soo qayb qaato Eh, waxaan rabay aniga guud ahaan inaan comment guud eh, aan bixiyo Eh, anoo isku dayaya inaan soo gudbiyo fakerka aan isleeyahay shacabka intiisa badan way qabaan markii laga hadlayo eh, miisaaniyadda dowladda Eh, budgetku wuxuu ka tarjumayaa eh, siyaasadaha iyo ahmiyadaha ay dowladda xoogga saarayso Eh, sida caadiga ah ee la fili karana eh, siyaasadahaas iyo ahmiyadahaas waa inay noqdaan kuwo u adeegaya eh, shacabka Eh, sidoo kale budgetku wuxuu ku salaysnaanayaa dakhliga eh, ay filayso dowladda inuu soo galo Eh, waxaa marka mabda asaasiya noqonaya isagana in eh, isku tiirsanaan iyo isku tashi eh, budgetku uu ku salaysnaado Eh, sidoo kale budgetka waa inuu eh, ka tarjumaa in mar waliba wax la beeqaamiyo shaqada la sii qurxiyo eh, lacagahana hadba loo adeegsado eh, meelaha ay ku habboon yihiin Eh, waxaan rabaa marka inaan eh, meelaha qaar oo muhiimka ah oo aan isleeyahay shacabku way danaynayaan waxaa ka mid a cadaaladda Eh, guud ahaan budgetka eh, markii la fiiriyo cadaaladda budgetka loo qoondeeyey markii lala barbar dhigo dhinacyada kale iyo baahida ay shacabku u qabaan aad buu u yar yahay maxkamadaha oo dhan markii laisku daro waxaa loo qoondeeyey toddoba dhibic shan milyan wax ku dhow xafiiska xeer ilaalintoo kale hal dhibic afar milyan ciidanka asluubta toban milyan iyo wasaaraddii oo iyadana qarash kale loo qoondeeyey waxaa si gaara ah marka arrintaas aan uga sii dhex taabanayaa maxkamadda gobolka banaadir waxaa bajetkeeda laga dhigay hal dhibic siddeed milyan iyadoo aan ognahay inay tahay maxkamadda la rabo inay toddobiyo tobanka degmo ay u adeegto oo adeeg cadaaladeed ay siiso waxaa la dhihi karaa marka miisaaniyaddaas loo qoondeeyey iyo baahida ay shacabku u qabaan cadaalad inay helaan aad bay u yar tahay waxaa sidoo kale iyadana muuqato ama baahi kaloo shacabka ay qabaan ay tahay amni inay helaan cid lacagta loo qoondeeyey waa afartan iyo afar milyan miisaaniyadda laba kun iyo labaatan iyo kooda waxaa lagu kordhiyey laba milyan oo keliya iyadoo la ogyahay in arrintaas baahi badan loo qabo oo la rabo in maxaa la yidhaha toddobiyo tobanka degmada booliiskii uu si saxa uga nabad uga howlgalo ammaankeena dadka kor loo qaado adeegyada bulshada oo caafimaadka iyo waxbarashada ah iyagana sheerka ay ku leeyihiin bajetka ma badna waxaan marka aniga aan rabaa inaan weydiiyo guddiga maaliyadda baarlamanka oo shaqadoodu ay tahay inay la xisaabtamaan dowladda bajetka waxaa ka muuqato markaan ra'yiga shacabka aan soo gudbiyo iyaga iyo adeegyaday u baahan yihiin boqolkiiba siddeetan marka mashaariicda laga hela beesha caalamka iyagana waxaa ku dhex jira maxaa la yidhaahdaa waxyaabo badan oo u adeegaya haddana hay-adihii dowladda mushaaraadka laga bixiya aad bay u badan yihiin dowladda kulamada ay qabsato hoteella waxay ku qabsataa aad qaali u ah hoteelka magaalada ugu qaalisan ayaa kulamo badan lagu qabtaa shacabkiina adeegyada ay u baahnaayeen xiriir badan aan ka haysta tusaale haddaan usoo qaato shacabku waxay soo doontaan adeega baasboortka tusaale haddaan kasoo qaado hal xarun ayaa loo tagaa warqadda dhalashada baasboorkana waxaa lagu bixiyaa laba xarun oo kooban warqadda dambi la-aantana waxaa loo doontaa hal xarun magaaladan oo dhan oo saddex milyan ay ku nooshahay marka miyaysan ahayn in markii bajetka la dejinaayo la yidhaahdo adeega ay shacabka u baahan yihiin ha la baahiyo hal xarun oo kale ha lagu soo kordhiyo culayska saaran iyo safka aan salaada ha laga dulqaado roobabka markay da-aan oo kale waxaan ka warqabnaa in iyagana shacabka ay ku dhib qabaan kaabayaasha dhaqaalaha marka soo lama odhan karo marka dowladnimadii ama dowladdii oo u baahan inay noqoto heshiis bulso mid ka jawaabaysa baahidii shacabka la rabo in dadweynihii ay kalsooni ay ku qabaan oo ay noqoto canshuur iga qaad adeeg ii qabo in marka canshuurtii la qaadaayay inteeda badan dowladda inay iyada kharashaadkeedii iyo mushaaraadkeedii ay la baxdo oo qoon loo sameynaayo in dadka baahiyahoodii laga jawaabo ay aada u yar tahay taasoo keeni karta marka kalsoonida shacabka ay qabeen inay yarto dowladnimadeennii iyo maxaa la yidhaahdaa shacabkii niyaddii ay hayeen inay hoos u dhacdo marka arrintaaska guddi ahaan baarlamanka maxaad kala xisaabtanteen wasaaradda maaliyadda iyo maxaa la yidhaha hay-adaha kala duwan ee awoodda ku leh dejinta bajetka aad baa u mahadsantihin
aada unoo dhibaaya casra hadda la jooga toban saac annaga hore usoo wada habsanay in naloo soo su-aalo in laga dhigaa ficnaan had weliba wixii caawana xataa ma laga baxaayo haddii aan aan siday u tahay usoo jeeda marka waxaan codsan inaan su-aalo un mostri laga dhigo aada mahadsantihin
bismillaah magacaygu waa mahad waa suge waxaan ahay agaasimaha jismaha public agenda oo mahad celinayaa jismaha public agenda yaacin baaris waaye oo mahad celinayaa guddiga maaliyadda iyo wasaaradda iyo dhammaan intii soo qaban qaabaysa kulankan innaga saddexdii sano ugu dambeysay waxaan analysis ku samaynaynay bajetka dowladda labada kun iyo sideed tobankii labada sagaal iyo tobankii labada talaatankii tan waa ku samayn doona insha allah oo public available ah oo la akhrisan karo oo maaragtay af soomaali ku qoran af ingiriis ku qoran oo dadkii akhrisan karaan gaar ahaan waxaan si gaar ah u xiisaynaynay adeegyada bulshada iyo economic developmentiga iyo cadaaladda waxyaabaha loo alki jiray sababtaa waa waxyaabaha shacabka priority u ah marka la fiiriyo miisaaniyadda dhowr waxaa soo baxaaya waxaa soo baxaaya waxa waaye miisaaniyadda kuma salaysno national agenda innaga soomaali ahaan maxaanoo priority ah cadaalad mise priority why aan u investigaray wayno health carena hadda coronavirus markuu waddanka ka dilaacayay wasaaradda maaliyadda budgetkeedu wuxuu ahaa sagaal milyan oo ahaa nine point four milyan oo ahaa markaas kadib unbaa la baraarugo la yidhi bal wax ha lagu qabo marka miisaaniyadda usually waxa aan ka baranay last three years kuma turjumaynin baahida shacabka iyo sida wax adeegyaday u baahan yihiin labo sanad kasto miisaaniyaddeena more than fifty percent kab waayo international communityga naga kabaayo marka hadda tan la fiiriyo oo la project gareeyay labada kun iyo labada kun iyo labaatan iyo kowda lixdan iyo kow boqolkiiba oo ah afar boqol iyo toban milyan miisaaniyadda dibadda aan ka sugaynaa mashaariic iyo kab kale ee maaragtay waddamaan ka sugaynaa keliya soddon iyo siddeed dibic sideed ayaa la project gareeyay in soomaalida ay bixiso maxaa kalifaya in mar kastoo miisaaniyaddeena ay ku tiirsanaato boqolkiiba kuntan ka badan taageero caalamka oo hortaagan in dakhliga gudaha la improve gareeyo miisaaniyaddeennana aan aan ku dashan karno boqolkiiba konton ka badan inaan annaga maaragtay maal gashan karno waxaan rabaa inaan laba pointiyo aada u yar kasoo qoobo markaad fiirisid wasaaradda laborka oo kale laba sano ka hor miisaaniyaddeedu wuxuu ahaa hal milyan oo ahaa milyan one point something oo ahaa maanta miisaaniyaddeedu waa afartan afar milyan sida la project gareeyay farqiga marka ma ahan priority dowladda ay prioritize garaysa ma ahan mashaariicda baxnaana iyo mashaariic lamida international community ay support garaynayaan marka mararka qaar waa inaan u fahamno korarka miisaaniyadda ee ku dhacaya sektarada qaar ma ka imaanayso priority dowladda waxay ka imaanaysaa international communityga budgetka meelaha soo haayo inta ay u budget gareeyaan ay soo gudbinayaan hadeen waxay karaf la garaynaysaa budget midda ugu dambaysa oo rabo gaar ahaan guddiga maaliyadda inaan weydiiyo waxa waaye sanad kasta miisaaniyadda waa la ansixiyaa december soddon iyo kowdeeda laakiin ma ogin miisaaniyaddan la ansixiyey sida sidii loo projecti gareeya ma usoo xaroobay sideese loo isticmaalay ma ogin soo labada kun iyo sagaal iyo tobankii xisaabteyda waa furan tahay labada kun iyo labaatanka dabcan waxaa la la xiri doonaa abril twenty twenty one labada kun iyo siddeed iyo tobankii malafkeedu waa waa waa waa furan yahay marka see ku ogaan karnaa miisaaniyaddan aan sanad kastoo la la xisaabinaayo in waxaa noo qoran inayna soo gelooyin inaysan soo galaynin haddii ayna soo galaanna inaan isticmaalayno shay ku ogaanayna humaasantiin
okay bismillahi raxmaan raxiim magacayga waa ah maxamed xuseen waxaan ka tirsanahay bulshada dhaqalyaanada soomaaliyeed oo mar dhowaan asaasanay two thousand seventeen ilaa hadda shaqaynaynay bulshada dhaqalyaanada soomaaliyeed english aan economic society of soomaaliya aan bixinay marka haday aad uma shaqeyno budget weli nalama keenin waxaan rumey in wasaaraddu maaragtay on annaga naftarkeenu shuruudo wasaaradda maaliyadda maraan la kulanay ee noo dirtaan buuxin weynay dhankeena eedaha waxaan kala hayna keligii bas maaha waxaan rabay inaan dhowr qodob dhowr su-aalood rabay inaan meeshan kusoo kordhiyo oo ay su-aasha koowaad waxaa waaya wasaaradda howlaha guud oo lacag badan loogu daray muqdisho bas aan soo gobolladoo dhan gobollada waxaa arkaysaa meelo ay ku shaqeynay laayihiin degmooyinka yaraa gobolada qaar ku yaal layaabeysaa xurme ay degan yihiin iyo inay geed hoos iskugu qaadagaana laga yaaba adoo warqada yar kasii xarab wadooyinka qaar marka taas markaan kasoo gudbo arrinta oo kale oo aad tilmaantay inaad muxuu ahaa waxbarashada hagga iyo waxaa dhahday boqolkiiba shan barashada waxaan islayn ama lagu yareeyay boqolkiiba shan markaa fiiri barashadaas in si dib loogu laaban karo sanadkii hore waxaan kala soo jeedin ku darnay in wasaaradda wasaaradaha qaar oo shaqadoodu muhiim ay tahay laakiin aysan shaqaynin sida wasaaradda beeraha oo kale budgetka lagu badiyey waxaa muuqata in hadda wax laga jaray laakiin weli waxaa jira wasaaradda qaar hadda loo badiyey sida tamarta oo kale macdanta oo kale dadkan aan bannaan joogga aad lama socnaba annaga wasaaradda tamarta waxay qabataa macnaha hadday energy tahay wasaaradda energy-ga haalna aada annaga bannaankaan ka joognaa ma ogtahay wax badan kalama socno annaga shirkado oo maaragtay waxaan ka adeegsanaa wasaaradda waxaa la mida maaragtay macdanta soomaaliya haddii ay tahay shidaal wasaaradda batroolka gooni aan leenahay wasaaradda macdanta waxa ay qabato oo budgetkaas goonida loo siiyey su-aasha kaloon qabay waxay ahayd markii la rabo in canshuur lasoo rogo sharci aa la jiray ila samarta canshuurta in la bixiya aniga qabaa maaragtay dhibaato badan inay ka imaanayso dhankaas canshuurta hadday faa'iido ka badan tahay waxaa jira nin waxaa dukumenti lasoo gelin jiray meelaha arrimaha bulshada in wajaale waxaan sheegaa janaale baabuur ka yimaaday muqdisho imaaday koo iyo toban isbaaro soo dharay marka qolo beereley aan la kulmay oo waxaan rabay inaan dho dhibaatadaas ka warramo waxay dhaheen dhibaato badan maba aha koo iyo toban isbaaro waana la dhici jiray dheen awlood marka in aan la dhicin oo koo iyo isbaar lacag aan bixinaan noo dhaco marka canshuurta mar qaar hadday amnigeed in canshuurta la bixiyo yaa faa'iido noqonaysa marka qaar markaasi u geelisay waxaan sanadka hore sidoo kale soo jeedinay in qurbajoogta wax yar loogiy sanadka inkastoo dee corona iyo balaa ay masarkooda in qurbajoogta lagu daro bajetka la dhaho bal waxyaan idinka laga daro arrintaasna dad waxay kaga tagin su-aalaha baa qabanaya
wasaaradda sooma mudno inaan hor u soconno hal mar aad ka jawaabtaan mujiba haye haye aan wadaarta ku wareejino marka waa jawaabihiinsa doosha adin kasta fariiso makroofka noogu geey adeer adinka la tirkiina guddiga maaliyadda su-aala laydin weydiiya xisaabaadkeeda si furan baa laydin yiri oo ilaa twenty eighteen-ka aadan ama jawaabta
بسم الله الرحمن الرحيم آه، ومهدسنتين runtii aadaan idinkugu mahadinayo shaksi ahaan xagga xagga aqoonta Eh, weliba eh, dhaqaalaha ummaddaas le anigoo aan ku dawaasha kuwa kale ma aqaan Eh, runtii contribution weyn ayaad sameynaysaan waxaan rabay in yar keliya dib inoo noqo waddankan aada u jeedaan wejiyadaan arkaayo waa dhalinyaryi qorshaha dalka marka tirakoobka la sameynayo anaa hogaaminaye ninkii idin horkeenu ahaa in waddankanu boqolkiiba toddobaatan iyo saddex dhalinyaro inay yihiin intaas markaan idhaahdo waxa dhallinyaradaas boqol iyo toddobaatan iyo saddexda nin dowlad arkay kuma jiro maanta raggiinina ka mid ah ila hadlaayo aqoontiina waa idinku jirtaa laakiin dowladdii ma adan arkin weligeen tanaa idinku horraysa taa markaan leeyahay waxaan oga jeedaa taata tii dowladna waa soo arkay dowlad la-aanna waa soo arkay dagaalna waa soo arkay intaas horta sababta aan wasaaradda u fadhiyo igu weyn taa weeye oo qabashadeeda waxaan rabaa inaan markhaati gashado maanta waxaa meesha nala horfariyo waa guddigii dhaqaalaha aamino cusmaan oo qofka ugu khabiirsan oo bad sameeyo muddada ay joogto ma aqaan inta ay joogto barjedkii ugu horreeyey oo after civil war la sameeyo gabadhaasaa ila samaysay from scratch aan ka samayn scratch zero wax data meel loo raaco aan lahayn waxay noqotay inaan fikirno sidee halkeen dayta male meelaa wax u raaxdid male wax kaa horeeya male hortaa la sameey wax kaa horeeyo adiga kaa aqoon badan ood kaashanaysaana ma lahayn aadaan ugu mahadinaya waxaan u malaynaya iyada iyo aniga iyo nin gacan weyn naga siinaa xagga taybinka iyo computerka marka la sameynayo injineer yariiso allah yarxamo waqti bay ahayd arrintaa waxay xasuusinaysaa waddanka meeluu joogay waddanku waa burburay ma ahayn wax inay ka hareen xataa waxa la waayay deetaa maxaan idhahdaa warqad wax meel wax laga soo qaado ma lehen waxaan dhihi karaa aamina invention scientist camal aan u shaqaynay scientist dad hadda un wax hadda ikhtiraacaya camal hadda un bilaabaya maantana waxaan taagannahay meel dhalinyaro fara badan ay ka sameynayaan discussion why this and why that not anigu horta waxay tahay farxad maanta haddaan geeriyoodo geeri xalaal ah waay waa soo gaarsiiyey meeshaan ka aamina waa mahadsanta intaas markaan ka soo gudo meeshan laguma soo gaarin sanad iyo laba iyo saddex laguma soo gaarin from zero zero zero maanta waxaan taagannahay alxamdu lilah dhallinyaradaas wada economistiga ah waxa ay sheegahayeen oo dhan oo run ah ma aha hal khalad inuu ku jiro laakiinse maxaa jiro waxaa la yidhaahdaa lagumaah ma aha adigoo hargeli waayo ma laguu soo hoyday meesha aad ka hadlaysaan meeshaan wax ka wado sidaasay ugu muuqataa markaan idiin sheego dhalinyaro ragga waxaan halkaa ay ka hadlaya market analysis ama financial analysis ama market special wuxuu ka hadlaa waxaa lacagta awa lacagta ku sameynaysa analysis that's not exist we don't have money shilinka soomaaliga kuma baysgalayn karta analysiska absolutely puntland waa arkaysaa maanta sooma what kind of action you could have taken taas waxa weeye waa very difficult yaabo farda badan waxaa laga hadlaya fiscal policyga waddankan waa cusub yahay dowladdan waa cusubta markaan dhahayo waxa weeye waxaa la soo dhisaayay dowladnimo dowladnimadii aan dhisayna annaga waxaan ku soo kornay oon wax ku barannay oon ku shaqaynay unitary system dowlad halow meel keliya laga maamulo dhexda waxaan qaadanay waxa la yidhaahdo federal system oo weli anigu aan qabo aqoon-yahan ahaan idinka idinka mid a in confusion aan la isla garanin soomaalida federal systemka aan wadano waa kee su-aal weydiiya waxa weye anaa ra-iis wa anta ra-iis man yasuuqa ximaar waa ujeedaa dowladda weli unification waxay sameyn lahadahay fiscal policy fiscal policy iyo fulintiisa gobolladu ayagaa waxooda qaata no contribution to the national budget waa wax political ah ka weyn wasaaraddan wasaaraddana waa ka weyn marka taasaan idiin sheegaya ad arkaysaan budget inay samaystaan haddana lacag laga la siiyo lama maamulo lama ogo maamul maahna at least xataa sometimes informationka adag inaad ka hesho what budget waa dhici karta adiga adar economist inuu ku baahan yahay aad ka helaysa laakiin dowladda dhex aboy garaynayo waxyaaba nooc waa examplekaas soo qaadanaysa jubbaland hirshabeelle iyo puntland dowlad u intaas inaan oga joogsana waa issue political ah it's not issue of oo aqoon ama waxaa sheegaysiina waa jiraa But I leave that open. No problem. Federal kana isla fahmo Soomaali u baahan tahay marka ugu horreysa. Waxaad soo haray waddan intuu ka kacaa waddan wuxuu ka kacaa agriculture and livestock iyo fishery sooma waa meelaha ugu muhiimsan inaan dhaqaajino marka rabo Eh, mararka qaarkood su-aalaha isweydiina waxaad ogtahay ma ku weydiiyaa oo kale ayay nooga soo noqonaysa waddanka ammaankiisa in la in la in la qabto waayo marka ugu horreyso gacanta uu ku jiro oo awood loo leeyahay in meel walbaba la socodsiin karo nidaamka waa run baabuurka janaala ka soo baxay markuu imaanayo muqdisho intee meel buu soo mara waa ka boodaya arrintaas waxaad ogtahay ha weydiin as an economist you can waa isla- waa isla dhaqaan beerihii aa loo baahan yahay xoolihii la dhoofiyaa loo baahan yahay They are problems awalka ugu weyn mudnaanta waxaa leh su-aalaadka qaarkood oo isku soo noqnoqonayo nabadgelyada nabadgelyadana ma ahan dee af laga hadlo ma aha gacanay u baahan tahay hubay u baahan tahay askaray u baahan tahay That's why you see budgetkooda inuu ka weyn yahay kuwa kale Absolutely. cadaaladaas cadaaladda waxawaat ayaa fulina ciidanaa fulinaya ciidan markaan leeyahay military kalima militariga booliiska iyo waa asluub dawa that's why budget iskasaa orkays dhinaca civilianka waa yaryahay dhinaca oo oo nabadgelyada jirta u badan yahay priority ayagaa leh because xamar isla joogayna haddii askar la waayo runta horta sheegaa fiican Eh, meelo badan kaaad ka hadlayseen meelo badan eh, annaga budgetkeenna ma fulfil ma ma- ma gaarsiin karno ma ful ma fulin karno sidaan wax u rabno ma u dhigan karno len in lasu sheego waxa weye we need assistance ma gaarin budgetkeenna ee isku filnaado local oo u baahan tahay budget support oo dibadda gacankaas iyo for the time being waqtigan hadda aan joogno canshuuraha iyo waxa wax lagu wado waa limit meelaha laga heli karo iyo amount-ka la heli karo Eh, cidda budget supportku siinaysa waxaan jeclahay economistku waa garanaya whats aid waa mucaawano aidna wuxuu leeyahay connotation wax baro uu leeyahay waxaanaan ku siinaa intan waa ku siin karaa laakiin I leave it in your hands taas budgetka aniga aan leeyahay sidaan rabo waa u maamulaa laakiin midka banaanka la iiga keenayo prioritiskiisi wixiisa ayagaa wada Ah, waxaan jeclaan lahay ma aqaan in la wada akhriyay dambiisa buukeeda tide aid ay ka hadlay waa gabar economist welbalkay u shaqaynayso ka tag marka taas halkaas oga baxahaya Soomaal mararka qaarkood waxay ku gaarsiinaysaa talyaaniga ayadha faras hadiyad lagu siiyo ilkihiisa lama fiiriyo inaad tiraahdo "War waa qaadanaya laakiin ilkihiisa kama ka jawaaya kanab adayr haddaad arabi ka tago Eh, waxaa ka qa- waxaa meelo meelo soo qaadan canshuuraha sare ee shaqaalaha ha ma ahan canshuurtii in la kordhiyo waxay aw- wasaaraddu awood u heshay inay gaarto kambaniye inay gaarto i- anybody oo income samaynayo inay ku dadaasho inay gaarto canshuur waa inuu bixiyo halkaas waa meesha aad ka aragto shaqaale kordhay ma leh laakiin waxa weye shaqaale jira ama kambaniyaal ama n g o yaal ama baanan ama meelay ka shaqaynaya waa soconnay soconnay soconnay intii tabarta meelahaasaa laga keenay Eh, su-aaluhu aada ay u badnaayeen isku soo noqonoqonaya maaha Eh, annagu waa jaaray budget marka meelaha ugu dambeeya markaan imaado xisaab xir wasaaraddu waa wax xisaab xira oo agteed yaala ma laha they pass waxa u dambeeyay 2018 twenty nineteenkana u dambeeyey waa waa gudbina raalliga ahaada wax agteenna yaal ma laha so that's uh, meelo kalea laga raadinaya Eh, social sectorka social sectorka as economist waa garis waa culisyo waa run lacagaan bixiyey isii maxaan u bixiya lacagtan aniga lacagtan waxaa u bixiya ammaano isii caafimaadka igala shaqeyn serviceka isii wixii oo dhan ayaa meesha yaala Eh, waa la wadaa waxaan u malayna sanadkan iyo sanadkii hore aan u malaynaya waa bilowna tabarteedna soconayn wixii aan haysano ama heli karno ayaa la magaciisiiyeen priority waa leeyihin sanadkan waa heleen waa la geliyey isbitaallada dhakhaatiir waatuu hadlaya wasiir waxaan dhihi lahaa agaasimaha xagga caafimaadka waa dhaqaaqnay baasboorada laba meel keliya ayaa taabanayseen ma aha labo hal meelaad taabateen lagu jiraa ma aqaan meesha kale waxay ku taallaa halkan tartiib tartiibaan u socotaa ay inta tabarteenna ah ayaa la gaarsiinaa waa la sameynayaa midda aha la qaado ayadana sidoo kale waa isla xiran yihin waa isku xiran yihin waa la wadaa marka waxa waaye runtii markaa rabtaan waxay u muuqataa canug la daadihinayo way bedel meelaan ka soo bilownay weli daadihiisu karaa ma korin runta in ma korin aan isla korin kaligeena nagu soo leexida tabartii baa halkaas fadhida run waa dadaaleyna insha allahu tacaala su-aalaad kale oo fara badan aa jira matalan infrastructureka oo kale kuma koobna xamar wasaaradda infrastructure xamar keliya ma waa goboladay jiraan puntland aa ku jiro hiiraan aa ku jiro waxaa ku jira kismaayo aa ku jirta baydhabo aa ku jirta it's not wax xamar keliya maaha xamar wixii isaga awooddiisa ah uu heli karo gobolka banaadir ahaan ay heli karaan bay ku dhisanayaan annagana waxaan siin karno waa siinaa war waxaan haysanaa sideed siddeetan kunnaan haysanaa labaatan kun wasaaradda contribution waa bixi laakiin infrastructureka aad aragteen ma aha wax xamar ku kooban for all defend wasaaraddaas howlaha guuda haysa marka inaan sii wado waa waa dalaal culays ugu noqonaysaa farsamo yaqaanadii dhabta ah oo ka shaqeeya anugu wixii policyga inaan sheego keliya dalan waxaa noo darnaa fiscal policy aad ka hadlayseen political one agaasimaha guudna jawaabkaa ma siin karin agaasimahada waaxda miisaanidana kaama siin karin wax uu asaga awood u leeyahay ma siyaasad waayo marka let us agree on our federal system aan ku heshiin markaas ayay jawaabka bixin karaan shaqada markay dhamaato intaa waxaan u malaynaa waa ku dheeraaday alle ahaada wasaaradda ca- waxaa laga hadlay cadaaladda iyo isrum waayo Hade- laakiin prior economistisaas iyana adduunka waxaa jira waxa priority waa jirta laakiin they are prior- priorities within priorities waa isku dhex jirtaa marka waa wixii mahmaahadii soomaalida kusoo goynaya ninkii fallaarta isha iyo qaarka dambe ee uga dhacday waa la weydiintay lagaa bixinayo ishana xanuunay leedaha maskaxda u dhowda waana xanuunay gadaal hadday kaa gashana caloosha u dhowda adiga labada kala dooraa lakee horta kaa bixina jawaabtu waxay ahayd bal aan fadhiiste ka gadaala iga sii maaliyadda saasay ku dhisata priority within priorities waa mahadsantiin agaasimaha guudan u dhiibaya ama agaasimaha exactly ninka nambarada dhigaayo maalinba meel ku dhacqaaqayo oo isaga markaan u dhiibo agaasimaha maya maa qabo wixii kale kaa culusa
wasiir waa mahadsan tahay ee inta badan wasiir ka jawaabay su-aalaha ee, waa kor maraya Ee, su-aalaasha la xidhiidha muxuu ahaa Een, dadka xoojinaya mid kamid ah wuxuu siiyey arrimaha la xiriira qaabka wax loogu qaybinaa maamul goboleedyada maamul goboleedyada hadda budgetka meesha ku arkay page konton iyo sagaal waa tilmaantay walaalkay waxaa weeyaan waa miisaaniyadda maamulka gobolka diyaarsanayo tii federaalka diyaarsanayo wax baarlamaanka loo gudbiyey qaabka loo gudbiyey waa information ahaan oo keliya laakiin baarlamaanka wuxuu ansixinaya miisaaniyadda tan federaalka oo keliya laakiin maamul goboleedku mid walba budgetka intuu leeyahay ayaga ansaxsanaya deejadii in la isku keeno lala socdo unba hadda meeshaan loogu todaray laakiin lacagaan siinayna ma aha waa waxay iyagu isu saaranayeen lacagaha ku qoran ee dowladda federaalka imaanaya na waa lacagaha ka imaanaya dibadda ama deeqaha dibadda oo markaa maamuladuna qayb ka yihiin dowladda federaalkana qayb ka tahay qaabka marka loo wadaagayana waxay ku xiran tahay projectiga ama mashruuca markaa laga wada shaqeynaya qaabka marka hore looga heshiiyey iyo maaragtay shaqaalaha iyo capacity-ga ayay ku xiran tahay ta kale miisaaniyadda mar walba waa shay la xiriira dakhliga qarash iyo sacdaasha guuda dhaqaalaha la xiriira marka mar walba waxay dhaqaalaha ay qayb ka tahay kabidiisa oo dowladda hadda mushaarka bishii waxay bixinaysaa labaatan milyan labaatanka milyan ay bixinayso dadweynaha soomaaliyeed baa mushaar u qaadanaya mushaarkaa wuxuu samaynayaa economic junction wax la dhaho dadka wax gadanaya suuqay tagayaan waxbay iibsan karaan markay iibsadaan qofka markaa wax gadaya laftirkiisu daqli buu ka helaya qarashka dowladda ka baxa qofku wuxuu u yahay daqli u yahay marka sa darteed waxa waaye dhammaan qarashaadka dowladda oo dhan wuxuu aadayaa si in directia dadweynaha ayuu ku noqonayaa oo qofka wuxuu noqonayaa daqli u noqonaya saa darteed marka kab bay u tahay dhaqaalaha dadka soomaaliyeed haddaan kaloo ka hadlo qaabka wasaaradda wax loogu qaybiyey wasaaradaha dhammaanta waa lala fariistay mid walba qorshaha guud iyo maaragtay sida waxay yihiin iyo daqliga iyo awooddu waxay tahay baa lagala dooday hay-ad waxa ay heshaay ay ku filan tahay ma jiraan leanna hay-aduhu waa inay mashaariic guriyaa waa inay masha programmi qabtaan laakiin budgetka ciriiriyaba waxay qabtaan baa iska yarba marka laakiin waanu isla fariisanay waana ka wada qancinnay waana ku wada heshiinay example waxaa carabka lagu dhustay wasaaradda awqaafka oo kale yar kalaasna wuxuu tilmaamay arrimihii xajka toban iyo nankiin oo kale xajka waa la qabtay budgetkana way ku jirtay awqaafta iminkana toban iyo tobani haddii covid nineteen baanka la saaray laga qaado cariga ka qaado waxaan rajaynayaa ina miisaaniyadda ay qayb ka ahaato miisaaniyadda maarka loogu talagalayo arrimaha xajka sidoo kale waxaa laga hadlay arrimaha doorashooyinka laga hadlay guddiga doorashooyinka waxaa loo qondeeyaa in labada kun iyo labaatankii toban milyan walaalkii wuxuu tilmaamay tobanka milyan maxay tobanka milyan ma bixinin qoonday ahayd qoondadaas marka waxa weeye waxaa qorshuha markii hore in la qaban doono doorasho uga maamuulkood ah guddiga dastuuriga ah inuu shaqadaa qaban doono laakiin ma dhicinin dabeedna madaxda sare waxay ka heshiisay qaabka doorashada loo qabanayo waxaa lagu sheegay guddi kale inay shaqada qaban doonaan tobankii milyan u qoondaysnayd lacagahaas lama isbendhigarin ama lama utilize garayn oo waxaa qoondo kale loogu talagalay guddiyada guddiga kale ee guddiga doorashada dadban twenty twenty one budgetka ahayna ku jirtaa oo qayb ka tahay saddexdaa milyan marka waxaa waa shaqaalihii hore doorashada uga shaqaynayay iyo guddigii hore u jiray qaanuniga ahaa mushaaraadkoodii iyo operationkoodii iyo maadaama institution dowladda uu yahay wixii kalena waa marka waa laga reebay waxaa kaloo laga hadlay mashruuca tirakoobka wasiirka ka hadlay kaa ku noqon maayo waxaa laga hadlay miisaaniyadda inta badan ee madaxyada isku mid yihiin ayadana waxa weeye inta badan miisaaniyaddu waxay ku dhisan tahay hayadaha yaryarkaa oo dhan aan activity basin ahayn lightka iyo korontada iyo waxaas oo dhan wax yaroo markaa running cost laakiin marka executionka ay timaado oo fulinta timaado waxaa laga yaabaa itemka inuu ku qornaa labiyo tobanka bishii kun laakiin kunku inuun isticmaalin uu isticmaalayo shan boqol oo doolar lix boqol oo doolar hadba invoiceka uu soo dallacanayo ku xirnaan doontaa bixinta laakiin kan warsadaasha lagu talagalaayo leanna resourciga lahayo ayaaba yarba waxaa walaalka yaasiinasna ka hadlaa canshuurta shaqaalaha canshuurta faa'iidada ma shaqaalaha la kordhiyo wax noocaas masiirka oo ka jawaaba laakiin shaqaale la kordhiyo male scoobka oo laabtay waxaa laabtay shaqaalaha privateka in dowladdu number badan ay ka qaadi karto canshuur ka qaadi karto daarihii canshuurta faa'iidada laga qaadayay in numberkii batay marka capacity iyo scoobkii wax laga qaadayay ayaa ballaartay waxaa kaloo su-aal lagu weydiiyey walaalkay arrimaha mudnaanta waxaa ku jira qarashaadka dulsaarka sax weeye dulsaar waan bixinaa deymihii hore ee dawladda hore ka tagtay wixii noqday deyn areeriis ama waktigeedii dhaaftay waxay gashay barnaamijka dhinacaadka ka gashay waana lacagtii intooda badnaa wixii aan waktigii periodkii lagu talagalay in ee lagu bixiyo aan gaarinna waa deyn taagan kuwaana marka waxaa laga yeeshay habraac kalaa laga yeeshay marka deeqaha ay daw- beesha caalamka siinayso ayaa qayb ka mid dib in loogu celiyo deyntii lagu lagu bixiyo looga heshiin ka gatay marka deynta waxay leedahay principal iyo interest ama maxaa la dhahaa eh, I don't know, Soomaali kan ku sheego. Eh, micnaha deynta iyo wixii markaa saarnaa ee dulsaarka ahaa taas maal iyo eh, dulsaar Een, waxaa kaloo iyadana la weydiiyey eh, arrimaha xajka oo ka jawaabnay eh, fiscal policy-ga eh, buugga miisaanta marba waxaa la socota eh, waxaa la yidhaahdo eh, eh, fiscal policy paper ayaa la socda buugga iyadana waa keli kartaan sanadihii lasoo dhaafay iyo sanadkan beejka wasaaradda waa keli kartaan wuxuu tilmaamaya siyaasada guud iyo miisaaniyadda lagu maanaj garanayo iyadoo saddex sana iyo iyadoo hal sano ah marka iyadana waa la heli karaa Een, miisaaniyadda ciidamada kale way badan tahay sax hubkaa ka mid a dariskii baa ka mid a waxaa ka mid a mushaaraadkii waxaa ka mid a operationkoodii iyo howlgalladooda ka mid a laakiin last year waa la kordhiyay mushaarka ciidamka meesha boqol dollar tir ka qaadanayay eh, boqol iyo toddobaatan buu qaataa iyo annaga boqol iyo soddon kale oo raashinkiisa iyo allowancy ah sidoo kalena darajay ku qaataa kuwa darajada leh eh, kun iyo laba boqol baa u sarreeya saddex boqol iyo kontonna waa u hoosreeya marka qaabkaas ayaguna waxay ugu qaataan waxaa ka mid a arrinta caafimaadka oo kale waxaa la yidhi way way way way yartaa boqolkiiba shan boqolkiiba shan marka loo eego waa miisaaniyadda guud waaye oo mashaariicdu ka mid yihiin laakiin marka loo eego dakhliga gudaha waxa weeye boqolkiiba soddon lacag ku dhow ayay ayay helayaan leanna maaragtay eh, ne- ne- hadda aggregatka shanta boqolkiiba shan aan sheegayo waa total budget waaye waa including the donor pro- project ayaa ku jira Een, sakada waa hawl ayadana dhiman kolley Eh, waxaa kaloo ayadana la- la weydiiyey eh, haddaanan ka kala tegin eh, arrimaha la xiriira een, een, muxuu ahaayey national agenda miisaaniyadda ku salaysan tahay oo kale Eh, waa ka dhawaajinay qorshaha qaranka waa national agenda waa hadafka ay dowladda horta ay gaadho taa ayaana miisaaniyaddu ka tarjumaysaa Eh, waxa uu ku qoran qorshaha qarankana policyga miisaaniyadda lagu daray kaasaana markaa dowladdu ay maalgelisay waxaa laga hadlay waay deeqaha dibadda aan ugu tiirsannahay qof kasta soomaaliya waa inuu isweydiiya su-aasha Eh, keliya maa wasaaradda maaliyaddii lagu weydiiyey leanna qof kasta soomaaliya oo dakhli soo galo muxuu bixiyaa isagu horta dowladda soomaaliya ku celiya markuu taa ka jawaabo ayaa haddana laga jawaabi karaa sababta aan ugu tiirsannahay Eh, boqolkiiba lixdan waa sax oo ku tiirsannahay laakiin markii dakhli aan xareyno xoogan ayaanu ka ka wareegan doonaa oon isku eh, filnaan doonaa haddii aan la yidhaahdo wasaaradda hawlaha guud wasiir ka jawaabay wasaaradda waxbarashada wasaaradda waxbarashadeedana boqolkiiba shan maa boqolkiiba kow iyo toban waayo aqoon intadii dakhliga gudaha ee dowladda waxay soo saarto laakiin boqolkiiba shanta hadda arkaysa waxa weeyaan waa over all budget ee intay ka yihiin sanadkaan insha allah waxaan rajeynaynaa wax badan in laga qabto eriyada waxbarashada asalaamu calaykum waraxmatullah
waa la dhameeyey wax yar baa rabaa inaan ku daro oo ah eh, su-aal ahayd ku saabsanay eh, arrimaha cashuuraha eh, kombaniyada sidee looga qaada kombanigii kun iyo kombanigii magac sameeyey Eh, cashuurtu waxay leedahay sharci sharciyadii hore ee jiray baa lagu dhaqmaa sharciyadii qaar waa la adeegsareeyey inta sharciga laga bedelayo isagaa sharci ah wax walbana waxa weeye sharcigu wuxuu ku salaysan yahay waddanka o dhan inuu gaadho marka way ku jiraan bracketka lagu qaado cashuurta in corporate tax inta uu yahay iyo meesha ku bilaabayo Eh, arrinta ku saabsanayd eh, saan u malaynaya haddaan khaldanayn maxamed cumar oo ahayd eh, cashuuraha ee ku salaysan waxyaabaha dhibka dadka ku haya maxaa cashuur loo saari waayo waa la saaray infact waagi dhaweeda karoonuhu yimid waxaa la sameeyey cashuur dhimis waxyaabaha daruuriyaadka cashuurta waa laga daayay sida bariiska timirta oo zero laga dhigay fifty percentina waxaa laga dhigay daqiiqda iyo saliidda cuntada bedelkoodii waxaa la saaray sigaarka in boqolkiiba laba boqol la saaro bacda bacaha yararka ah oo iyaduna environmentka u daran waxbaa la saaray daawooyinka maaragtay eh, la isku caddeeyo oo iyaguna dee harmful ah iyagana waxbaa la saaray laakiin ma buuxin karaan in fact ma dabooli karaan waxaasoo dhan qaadka qudhisa waa la kordhiyey laakiin qaadka qudhisa karonihiibaa istaajiyey cashuurtiisii kor baa loo qaaday afar doolar iyo badh baa la gaadhsiiyey oo iyadoo laba doolar iyo badh bay ahayd laakiin isagana arrimo badan oo kusoo kordhay markii hore inagu maaynaan joojin kenya joojisay markii dambena wuxuu dhex galay waxyaabo badan oo laakiin annaga miisaaniyad ahaan meelaha aan ku xisaabtaminay bay ahayd in maadaama aan waddanka laga celin karin uu soo gelayo dhakuur badan la saaro saasanadaasay ahayd wax badan oo kale ku dari maayo waxa weeyaan saad og tihiin innaga cashuurtan qaadna aad bay u yar tahay markaas fiiriso waddamada deriskana la ah mararka qaarkood ganacsadana qaar baa waxay ka shaqeeyaan bannaanka gudahana way ka shaqeeyaan annaga markaan idhaahno wax yar aan ku darno ama aan idhaahno sharcigaa saas qaba saad og tihiin cashuurta intii sharciga ku qornayd qaarkeed lama aqbalay karayo sababtoo ah xilligan lama aqbalay karayn karo dadkuna waa bisla miiniskiina ma jiro xoogga lahaa ee lagu baadi lahaa cashuurta uu bannaanka ka bixiyo itemka uu cashuurta bannaanka ka bixiyo value added tax seventeen dollarska oo seventeen percentiga oo ku bixiyo saataa five percentigeski ma yeelayo because bisaylkii iyo mechanism badan oo iska jira marka ma tihidin dad ku cusub xaaladda waddanku meeshay marayso iyo sida ay yihiin cashuurta waa laga negoshagareeyaa saad ogtihiin because maadaama aadan mar walba fulin karin sidii sharcigu ahaa u fulin karin inaad negoshagareeyso oo ganacsada la fadhiisato infact ganacsada soomaaliyeed lafdhabar bay u yihiin injiinka dowladda wada waay waana ku mahadsan yihiin waana uga mahad celinaynaa in badan oo iyaga abaa waxay karteen inay maaragtay marka anoo soo koobaya wax kale ku dari maayo waqti baa ina hayo waa waa dhameeyey wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa la iga horreeyo aniga faqaaqadaan ku maqnaa marka wax badan oo iga horreeyay inaan dhex galo marrabo garabka maadsantii عليكم السلام ورحمة الله وبركاته هذا ما سنتك حتى لو حنو يرينا مركو حنو مينا وانو قبل قبل أيه أيه كودي
أما أكون وزارة مالية تتوابد لي كل رأس سؤالها لو سؤال لو ودي كنت مالية تريد وحياة حساب إيه هو كل سيد يتوابد أفر سؤال يتوابد لواسك كل ودي بريد لو كل سيد يتوابد برلمان كيالا waana loo soo gudbiyey shaqayntiisana waa ku jirnaa hadda aqrinta labaad waa diyaarinay laakiin intaa jirdaxka waxaa keenay shuruuc fara badan oo s m t gu ku xirnaa aan ka shaqeyno sagaal iyo tobankiina maalin dhexdaas hadda wiilkan haddan soo dhaafay miyaa maaqaana golaawa suurada laga weli dhasay kale laba kun iyo labaatanka bajetkeeda saddexdii kwartaroo hadda soo dhaafnay saddex kwartar kwartar kasta markuu dhammaado way noo soo gudubtaa wasaaradda maaliyadda iyadoo samir ah wixii allaalo wixii dakhliga soo galay wixii allaalo wixii qarashada waana
wanaagsantahay waxaan u yeerinaa cabdulqaadir
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام يا دمان وزارة قدر مالية يو أقوين يهندة dhaqaalaha iyo dhammaan shaqaalaha waxaan rabaa inaan su-aalihii ay kusoo jeediyeen guddiga intaan ka fahmay aan wax ka taabto waxaana la su-aalay waxaa layidhi su-aasha baahida shacabka yani miisaaniyaddu kama turjiito baahida shacabka oo mar kasta waxaan aragnaa in maaragtay aanay daroorin baahidii shacabka marka taas waxaan leeyahay su-aashaas waxaan uga jawaabayaa miisaaniyadda mar kasta waxa ay ka turjuntaa baahida shacabka sida aan ku aragno jaantuuska ama miisaaniyaddaba waayo waxay ka hadlayso ama waxyaabaha aan udarosayno ama waxyaabaha miisaaniyaddu ay ay ku salaysan tahay waxay u badan yihiin ama ayba yihiinba baahida shacabka ama waxqabadka shacabka sida waxbarashada caafimaadka iyo wax kasta oo shacabka uu baahan yahay runahaantii miisaaniyad sideedaba dee qof shaksi ah ma yeelan karo laakiin waxaa waaye baahida dalka taalla ama shacabka u taalla unbay markasta ka turjuntaa marka taas waxaan u arkaa in la dhaho miisaaniyadda kama turjumayso baahida shacabka ilmaha inay saxsan tahay miisaaniyaddu waxay ku salaysan tahay baahida shacabka waayo haddaan ka hadalnay waxbarashadii haddaan ka hadalnay maxay ahayd caafimaadkii haddaan ka hadalnay dhammaan yacni waxyaabaha shacabka uu maaragtay u baahan yahay dee waa miisaaniyaddii saasay uga hadashay waxaa kaloo ay dhaheen yani waxay ku saleeyaan dawladdu waxay ku saleysaa xafiisyada iyo sida arrimaha safarada oo kale ayaa miisaaniyadda ku badan marka taas waxaan odhan karaa dawladdu maxay iyay u shaqaysaa dawladdu waxay u shaqaysaa shacabka dabcan marka xafiis haddaan xafiiskii maaragtay bajetkiisii ama miisaaniyaddiisii lagu soo darin miisa- eh, lagu soo darin miisaaniyaddii sidee loogu shaqaynaa ama loogu adeegaa shacabka ma waxaan idhaahnaa xafiis ma yeelanayo bajet maya xafiiska wuu ku qasban yahay because shacabka see ugu adeegay see loogu shaqaynaa marka ani waxaan leeyahay taasna ilama saxsana waayo dawladdu ma shaqayn karto miisaaniyadda la'aan dawladna waxay u shaqaysaa waa shacabka annaga ayaa dawlad ah markaas dawladda yaa waay dawladdu waa annaga annaga ayaa dawlad ah marka shacabku waa dawladda marka taas taasaan uga jawaabayaa tan kale oo ka jawaabaya waxay tahay arrinta kabka maxaan uga maarmi la'nahay kabka ayaa la yidhi maxaa kabka miisaaniyadda ku daray runtii taasoo aad iyo aad waxaa waay dhallinyaraa tihiin runtii eh, dalkaana wuxuu soo maray brosees badan waana la socotiin dalkan dhibaatooyinku soo maray dalkeena maanta wuxuu ku taagan yahay waddadii horumarka marka dalkan ma aha dal hadda la odhan karo kabka wuu ka maarmi karaa markasta kabka waa u baahannahay intaan ka gaarayno meesha aan rabno Een, marka kabka kama maarmi karno waa inaan la kabaa waxaan nahay dawlad ku tiirsan kabka marka ee adduunkana iskama ee, iskama ee, kalama ma- kalama maarmo adduunku markasta adduunku waa istiiriya marka waxaan leenahay dalkeenna wuxuu ku tiirsan yahay adduunka adduunkaan ka midnahay adduunkuna waa isku tiirsan yahay marka kabka kama maarmi karno waa u baahannahay waayo ciidamadii ana laga kabaa wax intaasoo wasaaradood oo hadda maanta aada arkaysay waxay ku xiran yihiin kabka ay ka helaan adduunka saa la socotaan kabkana looma siiyo kaash ee waxa waaye horumar buu galaa yacni horumarinta mashaariicda ayuu gelayaa kabka markasta oo lagu saleeyo marka taas taasaan kale tan kale een, marka la leeyahay een, waxaan la wada marka hadalkayga intaasaan kusoo gabagabeynayaa labadaas arrimood ayaan kusoo gabagabeynayaa Een, waana mahadsantihiin fikradihiinana waa qaadanay aada iyo aad ayay noo cajabiyeen mar kastana waana dhiirigelisay waxyaabaha halkaa ka sheegteenna waa waxyaabaha annaga guddi ahaan aan kula muranay wasaaradda inta aad sheegteen maskaxdiinna iyo maskaxdeenna waa isku mid intaa ka hadashaan waa ka hadalnay run ahaantii mana nihin guddi yacni aan idin mateli karin waa matelnaa waana kula xisaabtanay wasaaradda wasaaraddana si fiican ayay noo qancisay asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
aad waa mahadsan tahay waktiga waxaad moodaa inuu aada noo sii gabaabs nooga yahay waxaan codsanaynaa saddex saddex daqiiqo iyo un su-aale inaan kusoo koobano waxaan u yaraynaa cabdilqaadir ee kadle oo f bens ka socda education advocate iyo maxamed maxamuud suudi oo ka socda rugta ganacsiga iyo eh, cumar faaruuq xasan fiqi foundation iyo cabdiwaasic idriis jeelle oo s y c organization ka socda yaa ka jooga raggaas si ka joogta
بسم الله الرحمن الرحيم marka maya dhammaan qof walba mansabka uu ku fadhiyo iyo mas-uuliyaddiisa Eh, cumar faaruq inta kadib een, wixii ugu muhiimsanaa dadkii naga horreeyey ayaa si fiican uga hadlay Eh, ma rabno inaan waqti isaga lumin wixii hore looga hadlay laakiin pointiyo yaraan rabaa inaan ka hadlo Een, miisaaniyadda labada kun iyo labaatan iyo kowda waxaa lagu sheegay waxaa loo kala qaybay ilaa saddex qayb dakhliga dakhliga eh, gudaha iyo kabka miisaaniyadda iyo mashaariicda waxyaabaha ku baxay marka een, maadaama saddex qayb loo qaybiyey qaybta een, dakhliga gudaha waa fahnay eh, qaybta miisaaniyaddana eh, waa fahnay laakiin qaybta mashaariicda waxoogaa in la jilciyo aad ay u fiicnaan lahayd Een, midda kale budgetkan hadda aada u badan yahay si haddii loo fiiriyo wax la qabtay oo weyn oo isbeddelana eh, ma jiro Een, shaqaale la qaatay oo ma jiro shan sana la soo dhaafay dowl- shan- ee shaqaalaha hadda shaqeeya oo shanta kuna waa shaqaalihii dowladdii ee xasan sheekh maxamuud kadib waxba lama qaadanin marka intaan budget ah oo la kala qaybiyey oo dhowr qayb loo kala qaybiyey ee, si guud idinka waa ka kormarteen laakiin si la rabay maadan su-aalaha qaar ugu jawaabin marka waxaan rabnay waxaan shaksiyan rabay in la caddeeyo mashaariicda waddanka ka jira ee qaybta mashaariicdu ay aada u badan tahay Een, haddii aad leeyahay budgetka wax badanaa lagu qabtaa waxyaabihii lagu qabta qaarna waa sheegteen waxyaabo qaarna ma cadda waxaan u malaynayaa een, waxaan rajaynaynaa in la caddeeyo oo wixii jira la sheego Een, dadkii bulshada matalayay ayaan nahay inaan ogaano waa khasab Een, transparency inuu jirana waa la sheegay waxaa dhahdeen transparency aa jiro transparency oo weyn waddanka kama jiro marka intaas aanay kusoo gabsanaa
magacaygu waa maxamed maxamuud suudi ka socdaa rugda ganacsiga Een, qof walbo een, maqaamka ku fadhiyo Een, sanaan kadib een, miisaaniyadda waa korortay waa sax laakiin waxay korortay waa een, dibadda yacni, deeqda dibadda waaye Een, taas markii laga soo tago shaqaalaha joogtada ah iyo gunnooyinkii lacaga ku baxo gunnooyinkaa badan shaqaalaha joogta ee lacagta qaataan aad ay u yartaa gunnooyinka tira badan marka gunnooyinkaas meesha yani meeshay ku baxaan yani lama yaqaan Een, waxaa arkay shaqaalaha tusaalahaan toban iyo saddex kun oo kale ay qaataan aan leeyahay gun waxaa arkay milyan loo milyan arkeen Een, dakhliga kordhay Een, shaqaalo waa la qaataa wasaaradaha dhan shaqaalo waa qaataan laakiin shaqaalo qaato gunnay qaataan badankood wasiir walbo qofki u dhow oo shaqaalaysiiya laakiin shaqaal riid ma soo maraan qaarkood shaqaal riidkii mushaar badan yihiin oo shan kun lix kun toban kun ay qaataan qaarkood xildhibaanadii ka lacag badan yihiin qaarkood la taliyaal waa marka waxaa la rabaa marka in xaqiiqda laga hadlo oo dadka runta loo sheego wasiir qaluucow waxaa arkaya asagoo ka hadlaya baarlamaanka dhahaya qof ma shaqaalaysiinayno beel waa idinka xishooda aada u leeyahay taas xataa xildhibaanada shaqaalahooda iyo ganacsatada een, ilmahooda lama shaqaalaysiiyo waxaa la shaqaalaysiiyaa wasiirka qof la ilma adeera qof u dhow weli shaqaalaha riidka ay ka mushaar badan yihiin horta cadaalad maa taas in la saxaa horta la raba ilah laga cabsado shaqaalaha lacagta ku baxay gunnada gunnadaa badan waa yaabna meela ku baxo qof taqaama teda kale maalin walbo xukuumaddu guddiye dhistaa guddiyaa la dhisaa guddiyada la dhisaayo baahida shacabka kama turjumaan baahida waddanka kama turjumaan Een, maxaa la ii sheeg een, waxaa la rabaa marka lacagta guddiyaas tira badan oo ku baxayso in adeegyada social welfareka in la geliyo waxbarashada iyo caafimaad amniga lagu bixiyo ayaa la rabaa horta guddiyada la iska dhisaayo aan waxba qabin oo xafiis iska fadhiyo in la joojiyaan qaba aniga taas marka lagu soo gudbo een, maadaama dakhliga waddanka uu yacni oo gudaha ka soo bax uu yar yahay waxaa la rabaa in dhiirigelin lagu sameeyo exportiga soomaaliya inay wax dhoofisaa la rabaa si dakhliga waddanka loo kobciyo hadda waddankeenna wuxuu dhoofiyo iyo wax soo galo wax soo galaa badan Een, trade deficit weyn aan ku jirnaa Een, ganacsatada waxaa la rabaa in laga caawiyo inay maxaa la ii sheeg wax dhoofiyaan oo maxaa la cashuurta loo fududeeyo laga yareeyo tusaale ahaan hadda kalluunka waddankeenna kalluunkeena badoo isaga dhimanooya Een, kalluuna dibadda laga maanga u yar beeraheenna uu ka baxaa qof gurta qof cuntaa la-ay qof dhoofisaan la-ay cabitaan maanga furuutu banglaadhesha laga keenaa maalin kastaa la keenaa in waxaa la rabay taariif iyo kuuto xoog lana saaro la joojiyaa la rabay waana awoodnaa beereen afgoy camba qof qofka cuntaa la-ay taas markii laga soo gudbo Een, dowladdu kaabayaasha dhaqaalaha een, miisaaniyadda kuma jirto inay ku- inay ku sortaa inay ku dartaa la rabay Een, maxaa la ii sheeg wasaaradda beeraha iyo kalluumaysiga oo kaleeto Een, lacagahay qaataan miisaaniyaddooda waa yartahay wasaarado een, arrimaha gudahoo kale wasaarado fara badanaa ka miisaaniyad badan labaatan iyo afar milyan intaasoo milyan qaato waxay waddanka kusoo kordhiyaan iyo waxay qabteenna aan la aqoon qof la xisaabtan dara ma leh baarlamaanka horta waxaa la rabay inuu maxaa la ii sheeg dhaqaalaha waddanka wax xoojinayo oo bulshada u fiican in waxaa la rabay uu xoogga saaro taas markii lagu soo gudbo sidoo kaleete een, waddanka markii la rabo inuu maalgashi helo waxaa la rabaa inuu helo koronto raqiis ah markaasaan waddanku maalgashi uu heli lahaa dowladduna canshuur fara badanay heli lahayd dadkuna shaqay heli lahayd hadda meeshii keliya sourcekii loo shaqayn karo dowladdii waaye dowladdiina shaqaalo fiican ma qaadanayso waddankii maalgashi kama jiro dawladda waxaan ka codsan haddaana ganacsatada meel walbo isbaaraa taalo jid la mara male beer wixii kasoo baxo qof dhufin karta mar hadda dii loo exporti waddanka hal dhiirigeliyo meel afgooya beerteeda sinta laga soo qaaday iyo liinta meel lasoo marsiin male meel isbaaraa taalo amni xumaa jirta laaluush oo ciidanka dowladda ka wadinaya waa jirtaa waddanku hadduu rabo inuu hore u socdo exportiga hal dhiirigeliyo dakhliga dibadda ka imaanaa kuma tiirsanaan karno waa in maxaa la ii sheeg dowladda dakhliga fara badan oo ku baxaya in lala xisaabtamo oo waxaa la rabaa meelihii ugu muhiimsanaa in lagu bixiyo waa mahadsantihiin
بسم الله الرحمن الرحيم آه، مقعي هو مقعي هو عبد الواسع إدريس ديلة وحن كسر الصومالي يوسف أورجنيزيشن إن سافلة وحي ورحن أو لأنه السؤال ولا سؤال فيه حبنا مقبو إن وفاء أمانة إن أمانة حلبانة إن وزارة دبا يوسف قبل شبا سد وناكسن لسه دياري ميتين وناكسن مثل كلا إن وأنا هالسؤال بس أقبل ووحي تاي إن وحي قبت ورنا وكسر دبعي وين أفتي ma jirtaa eh, siyaasad guud oo wasaaradda ku socota ma jirtaa eh, siyaasad guud oo ku saabsan in la mideeyo canshuuraha eh, waddanka hadda saa ognahay canshuurta muqdisho bisaa laga qaadaa maamul goboleedyadana waa laga qaadaa marka ma jirtaa siyaasad guud oo u degsan wasa- ama wasaaradda maaliyadda inay mideyso maadaama maamul goboleedyada ay ka qaataan qayb ka mida dakhligooda wasa- eh, qaataan maxaa wasaar eh, qaataan dowladda federaalka marka een, inta kale waxa waaye waa waa aad baa lagu hadlay waxa dadka su-aal kale ma qabo
بسم الله magacay waa xasan axmed macaale oo ka socda rugta ganacsiga iyo warshadaha soomaaliyeed Een, aniga wax badan ma qabo Een, keliya laba su-aalaa qabaa labada su-aalna waxay keliyihiin een, ganacsatada canshuurta laga qaado Een, inta badan dib uguma soo noqon markay uga soo noqotana wax fiican ma helaan Een, su-aasha labaad waxaa waaye een, shirkadaha ganacsiga ee, canshuur bixiyaasha Een, inta badan ee, iyagoo canshuur bixinaya mararka qaar shirkadda ciladaa ku imaanaysaa way bur- way burbureysaa hadday burburtana dowladda een, dib uma kabto Een, iska dhaafee een, tiin macalin ay soo kabsato ku samaysa ma siiso Een, iyadana maxaa ugu qorshaysan wasaaradda maaliyadda iyo dowladda een, shirkadahaas iyagoo muhiim u ah een, waddanka si canshuuro badan looga faa'iido
أعطيك كلام هل مرسوك إياه سؤالين دي بنا هل جروبا ها بس هل مرة نسي ها طبعا كنت آه وقت آدم هو قبل قبل وانا كان هيبو محمد حسن و اس واي سي اورجانيزيشن كسعته من جوتا هيبو آه عبد الفتاح اويس شريف هدو جوجو iyo jawaahir xasan siyaad axmed kasmo siyaad axmed intaas yaa ka joogo aslaagan buu ku joogaa. ajawaari sikoonyeelha atiimkaan noogu dambe aan u malaynaya marka ya
Eh, بسم الله الرحمن الرحيم Eh, magacayga waa cabdilfataax aweys sarey kana socda bulshada rayidka ee galada sowlagna Eh, dhammaan kasoo qaybgalayaasha waa idin salaamaya ee, dhanka wasaaradda maaliyadda ee guddiga maaliyadda ee baarlamaanka Ee, aniga ee, waxaan rabaa inaan idin weydiiyo covid nineteen covid nineteen waxaa leeyahay ee, dakhliga ee dibadda dhulkuu la galay ee, iyadoo taas jirto ee, dunweynaha covid nineteen dakhli ayuu ugu talgalay dowladaha ee dakhliga naga soo galay covid nineteen soomaaliya intuu gaarayaa inteese lagu bixiyey sidee loo qeybiyey Ee, sidoo kale taasi waa su-aal Ee, waqtiga ayaana kullaaya Ee, waxaan rabaa inaan tala soo jeediyo Ee, budgetkan faraha badan la daldalayo in lagu bixiyo in loo badiyo markii budget la dejinayo wasaaradaha waxtarka u leh ummadda wasaaradaha waxtarka u leh ummadda waxaa dhib booga jiraa oo ummadda ay baahi oo zaa'id ah ay u qabtaa sida ay biyaha iyo korontada shirkado isbahaystay oo biyaha ayaa jiro oo waxay rabaan ummadda ka samaysta macnaa ummaddana qaab ay u hadlaan ma lahan annaga ayaa u hadlayna tamarta iyo biyaha in loo badiyo korontada sidaas oo kale iyo ee, wasaaradda oo ummaddan ku filan wasaaradda beeraha waa wasaaradda beeraha si dhab ah haddii budget sax ah loo siiyo ayadana si dhab ah ee u shaqayso ayadaa nagu filan waxyaabahan anaga aan leenahay hadda kab aan u baahannahay kab ma ka maarine ma ahan ilaa qiyaama saaca in nolo kawa ma ahan kabaa u baahannahayn war inaan ka dhigana ma ahan inaan ka gudbi karno ayaa la rabaa ee qorsho aan ugu gudbi karno inaan la imaano wasaaradaha si sax ah in loo howlgeliyo Een, waxaa ka mid ah sidaan soo- usoo sheegay een, bi- bi- biyaha iyo tamarta i- iyo wasaaradda beeraha iyo wasaaradda xoolaha wasaaradda xoolaha waxay ka mid tahay wasaaradaha hadda oo macnaa waxba laga soo qaadan oo la liido waana muhiim in ayada een, budgetkeeda sax loo abuuro Ee, waa mahadsantihiin soo dhawaad
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi. Asaan kadib magacayga waa Jawaahir Xasan Axmed. Magacayga waa Jawaahir Xasan Axmed. Waxaan ku hadlayaa magaca haweenka halkan fadhiyo iyo maqanka Soomaaliyeed. Ee, Marka hore waxaan marka hore waxaan u mahadcelinayaa guddiga boqorka hoggaamiyey ee barnaamijkan iyo guddiga maaliyadda baarlamaanka Ee, waxaan kale oo uga mahadcelinaynaa dowladda kordhinta miisaaniyadda iyadoo kordhisay ururinta dakhliga sidoo kale waxaa uga mahadcelin- ee, dowladda dib u qaabeynta sharciyada la xiriira maaliyadda waxaanahay ee, haweenka soomaaliyeed waxaa qaadana kororka ee, miisaaniyadda qaab- qaab ay canshuur bixin eh. marka waxyaabaha aan filayn waxaa ka mid ah in ee, kororka reedki uu dib ugu s- ayadoo reed bulsho ah waxaan ognahay haweenka soomaaliyeed in ee, ee, ma- dhanka waxbarashada marka loo fiiriyo iskuullada babliga iyo kuwa maraykanka ay ku badan yihiin kuwa babliga ah sida iskuul ee, bilwaal oo kaleeto ay gabdho badan dhigtaan sababto ee, macamadii ma awoodo inay iskuullada ee, geysto maxaa la yidhahdaa lacag la-aan ogeed sidoo kale ma haystaan haweenka soomaaliyeed ee, caafimaad goobo caafimaad iyo adeeg u dhigma ee doorkii ay ka geysteen canshuur bixinta Ee, waxaan ka codsanaynaa ee, guddiga ee, maaliyadda inay maxaa la dhahaa adeega bulshada guddiga baarlamaanka maaliyadda inay dib qaabeyn ku sameeyaan adeega bulshada
السلام عليكم السلام عليكم وجيراناي waxyaaba ay walaasha magacii waa binti axmed bado waxaan ku socdaa ururka awood awood Een, waxyaabaha ay advice waan is sheegtay unbaa sii soo joojinayaa Een, wayna ku mahadsan yihiin dib u qaabeynta ay ku sameeyeen sharciyada la xiriiro maaliyadda dowladda federaal arko haddaan nahay haween ha- haweenka waxaan ka mid nahay dadka ka qayb qaata kordhinta dhaq- dakhliga kordhinta dakhliga waa aragti hooyo walbo oo meel wax ka samaynayso ee, dakhli waa laga qaadaa marka waxa maadaama aan haweenkaas aan ka mid nahay annagana waxaan ka filaynaa wax ka mid eh inay dib noogu soo laabtaan waxaan wax ka mid dib inay noogu soo laabtaan oo aan maadaama hooyada hadday eh, si yaray hayso haddee wiilkii wiilkeed hor dhigaysaa inay wax ku barto waxay iska leedahay gabadha guriga joogto haddaan heli lahayn iskuulo tiro badan oo public ah haddaan heli lahayn maxaa ahaayeen dol- eh, mashruucyo eh, mashruucaad badan ay dowladdana siiso waxyaabahaas baan ka faa'iidaysan lahayn marka eh, eh, waxaan is- waxaan- waxaan- waxaan dhihi lahaa marka layskarbar dhigo eh, afar sano hadda ka hor hadda marka layskarbar dhigo hadda miisaaniyadda intuu maraayo iyo afar sano ka hor way way u laba laabantaa marka waa inaan helnaa adeeg bulsho oo u dhigma oo oo aqaansiin shaqaalo tiro badan een lacagta meesha ka soo baxaysana waa in loogula sameeyaa adeegyaha aan u baahannahay haddaan nahnay bulshada sayid
waqti wasaaradda waa naga soo baxaa ha microfoonka hasi adeer ha wasaaradda hasi
بسم الله الرحمن الرحيم waa mahadsantihiin Ah, markaan ugu hormaro guddida eh, dhala- eh, sektorka eh, bulshada gaar ahaan gabdhaha iyo haweenka guud ahaan aan idhaahdo Eh, waa run waa shaqo badan yihiin waa dadka eh, labaatanka sano ugu horreysay dalkan dadkii haayo waaye dadku markuu ku maqnaa qoray xabad gabdhuhu waxay ku maqnaayeen carruurta inay furiyaan raashin raadiyaan weliba isagoo dhaawaca guriga markuu imaado xataa cunto u kariyaan mar labaad oo guriga ku haya abaalkooda lama gudi karo Eh, waa runtiin laakiin gacan waxay haysay bixisaa sanadkan ayaa bilownay reale si dhab ah sanadka hore bilow bay ahayd sanadkan tallaabada ugu horreyso aan qaadnay wa- dhinaca bulshada waa loo jeedaa waxaanu tabarta intay tahaa lagu socon karaa wax kaloo xagga lagama keeni karo waa garaabeynaa laakiin markaan awoodda sanadba sanad ka dambeysa awoodda waa kordhaysaa Eh, alxamdulilah aqoon-yahano badana dalka jooga annaga keliya maahna waa la badan yahay bahashana sidan waa la isku bedbedelayaa ciddii naga dambaysa inay naga sii qaado aan uga sii dardaaranno gabdhaha inay hawshooda si gaara u wadaan waan ku dadaalaynaa intaan joognana waa ku dadaala waa mahadsantiin Eh, guddidan dhalinyaro kale ka horreysay meeshan public waaye ma aha idaacad la qarinayo iyo hoos uguma wada hadlayo ma aqaan ninkii hadlay waa iska tegaa umalayna oo yiri eh, shaqaalaa la qoraa qaloo coono baarlamaan kortiisu ka hadlay waxaa public waa meeshuu ka hadlay ma aha sheeko la qarqarsinayo ma aha shaqaale lama qorin oo ku gacday oo ku celinaynaa meesha lagu qoray inuu noo sheegana waa jeclaan lahay hebel iyo hebel iiska soo wada inuu keeno kunaa la bixiyaa uu yidhi waa inuu sheegaa meesha kunada lagu bixiyo hebel iyo hebel iyo hebel inuu yidhaahdo ma aha in microfonta la iska soo istaago la cararo ma aha si toosoo aniga magacayga u dhaway uu yidhi hebel inuu fadhiyaan jeclaan lahaa aa waa kan haddu yimid soo kafee way mahadsanta adeer fariiso Eh, waa mahadsan tahay inaad fadhisaan jeclaan lahay markaan jawaabka bixinayo inaad fadhisaan jeclaan lahay ma aha suuqaa laga yiri iyo hebelaa yiri looma baahna facts and figures haddaadan haynin adeer alle ah shaqaale la qaatay oo kuna aan siino meel ku fadhiyo liiskooda noo keeno daahays suuq suuqa uma jawaabayna anaga agaasimihii miisaaniyaddu ay la fadhiyaan lacag ka bixiyaan agaasimihii gudna ay la fadhiyaan markaan hadlayn af dowladeed iyo farsamada gacantaan ku hayaan ku hadlo Ee, meel shaqaale inta la soo qaato dowladda dhexe ee afar kun ku siiso adaa lagaa raba anaa ugu mishaar badan saddex kunan qaata ma jirto agaasimayaashana waa u dhaafaa inay helaan Ee, consultant u shaqeeya hay-ad caalami ah anaga mishaar ma siiyo haddaan siin karo waa ii fiicnaan lahayd wixii yaroo la isiiyo shaqaalaha kuwa la qori karo aan ku qoran lahaa lacagtaas ayada mashaariic wax ka shaqeeya annagu shaqo kuma lihin oo kuma celinayo mashaariicda hay-ada caalami ah ayaa bixiya iyagaana qortaa consultantis iyo la taliya waxaasay ku qortaan wax dowladdu ay awood u leedahay mashaariicdaas dhan inay bixiso ma jiro waxaan u malaynayaa waxa noogu lacag badnaan lahaa shaqaale haddii la yidhaahdo agaasimaha guud war kun doolar wax dhaafa kun ma gaarta oo yaa bara waa ku celcelin lahaa arrintaas waxba kama jiraan tributn iyo suuqa wax laga sheego weliba aniga si toos ah markaan kugu sheego waa kugu celinay anaa eri haddana waa ku celinay ka rallaawo false information haysata ay suuqa wax laga arrintaas waa ku celcelinahay xildhibaano way hor fadhiyaan been kama hor sheegayo waa hal xabo bannaan waa guddigii maaliyadda haddii aan qornana ayagaaba na dhaafi lahaynba ma gudbi lahayn hal bajadan meel u dhaqaajiyo lama helay taas waxaan jeclahay marka sidaasina ugu qancada af dowle iyo af shaksiya af wasiir baa ku weeray marka wixii intaa dheer wax kalay keenayaan Ee, waxaa soo haray ee, transparency war waktigan hadda ah waa ka soo gudgudubna waktiga warqadaha wax la iskugu dhigi jiro oo agaasimaha guud warqada intuu ku dhigo lacag ku bixin karo ama agaasimaha waaxda canshuuraha uu ku bixin karo male all of it computerized wey. mar dhowna waxaan jecelnahay waxaa u waa ku bilownay budget is transparent waa aragtaan sooma xisaab xirkiisana waa arkaysaan meel walba waa ka baxay all of that hadan waxaa ma dhow arki doontaan hal qof hal warqad haddaad keentid wasaaradda ma aha lacag xataa tracking inaan u samayno aad ku samayn karto ogaan karto warqadda laba beri saddex beri hadday socon weyso warid kasta yaa haystaa within the ministry starting wasiirka ilaa kan ugu dambeeyo oo laga raba jawaab inuu bixiyo sida warqadaha d h l ka marka lagu dhigayo trackinka waa arkay sida aad u arki doonto transparencyga halkaasaan ka gaari doonaa insha allah shilin kastoo la bixina sidaasaa loo arkayaa Eh, marka i don't know language international laga soo koobayaa transparency aysan idinku noqon Eh, taas waa taas waxaa soo haray corruption corruption i repeat it again and again and again corruption my name is qalooco corruption aniga aan ka arko wasaaradda iyo meel ay ku samayso ma arag because waxay ku shaqayso dhanba waa digital waa computerized midka canshuurta qiimeynaya ee fadhiya dekeda meesha fadhiyaan ka arkaa zaa'idna kuguma saamayn karo hoosna wax dee adiga luuqada isla gashan another issue laakiin dowladda laynkeeda ma dhici karo mana dhicin saa in lagu qanco arrintaas oo ku celcelinaya government is transparent particularly wasaaradda waa very transparent taad shaqaale lama qorin lamana qoraayo Eh, aan shaqeyno si aan shaqaalo badan u qorno waxaa ku soo xigtay gunno kunada intee ka keena lacagba mahaya adaa- adaan ku weydiinaya shaqaalihii hore u joogay dowladda ma aynan taawanaa anaga ninkii dhinta ama baxa waa daadisaan laakiin shaqaale intaan soo qaado gunaa loo qoray you have to prove waa ku celinaa if you don't have any proof condemnation aad samaysid the consequence waa fahmi waa ka baxay waxaa siinaya agaasimaha guud iyo agaasimaha waawaay shaqaalaha qorteen iyo gunooyinka bixiseen sheega
Ee, waa mahadsan tahay wasiir Ee, dadka su-aalahan weydiina waa mahadsan yihiin gudooma waa mahadsan yahay Ee, badi ee, si guud wasiirkaa su-aalihii uga jawaabay Ee, arrinta mashaariicda oo baan dib ugu noqonaya mashaariicdu saanu hore idinku sheegnay waxay u badan yihiin mashaariic u badan capacity injection iyo mashaariic loogu talagalay in wax lagaga qabto kuwa ugu horeeya waxay bilaabmeen hadda ee macnaha ligi Ee, mashaariicda dakhligooda iyo qarashkooda waa iswataa wall bank ayaana maalgeliya lacagtooduna waxa weeye waxay ku salaysan tahay waxyaabaha ay adrees gareeyaan kuwa ugu badan waxa weeye ma aqaanad ogtihiin iyo in kale ee, waxaa jira xataa maamul goboleedyada mashaariicdu si buuxda ayay u gaaraan oo qaybteeda leeyihiin marka mashaariicdu waxa weeyaan waa wax cad oo heshiis la wada gaaray ku qoran Ee, midda kale kuma yimaadaan in cirka laga keeno hadda qofkaan maqlaya haddaa ay lahaa dowladdu ma qorshayso oo baxnaano markuu ka hadlayo arrintaasi sax maaha inaanay sax ahayn markii la qorsheynayay baxnaano waxaa laga hadlayay buffer iraq strategy milyan iyo laba boqol oo qoys ayay baxnaano gaadhaa oo haba yaraatee ay lacagta gelisaa waa la samayn karay in wax kale la geliyo laakiin waxaa loogu talagalay the maximum ay gaari karto ee ay wax u tari karto because soddonka dollar dad badan oo soomaaliyeed buu wuxuu yahay marka mashaariicdu inta badan waxay ku timaadaa siyaasadda ayay ka durduraysaa marka laga reebo kuwo matalan farsamo oo matalan electricity laga hadlayo oo kale master balaankiisa ayaan wuxuu ku kacayaa lacag boqol milyan ku dhow kuwaas waa mashaariicda Een, arrintii ku saabsanayd ee, ma jirtaa siyaasad midaysan oo cashuuraha lagu midaynayo ha siyaasadda cashuuraha waa lagu guda jiraa Ee, hadda waxaa jira wax la yidhaahdo maaragtay in la mideeyo saddexda dekedood ee waaweyn ee muqdisho kismaayo iyo boosaaso cashuurtoodii waa la mideeyey dhaqangelinteedii u baahatay waxayna noo tahay benchmark duwane duwane wan march waxyaabahana laga eegay ka mid ah mekanismku waa degsan yahay si aan dheeli u dhicin oo cashuur isku midaysan loo qaado at least iyadoo aan la kordhin kaydka hadda ay dadku wax ku qaadaan oo haddii muqdisho cashuurteeda kor loo qaado oo aan kismaayo kor loo qaadin ama ama boosaaso kor loo qaadin daily business baa dhacaya marka waa la isla socdaa mararka qaarkood waa iska jiraan siyaasado ku salaysan xagga iskhilaaf siyaasadeed waa jiraan laakiin wasaaradaha maaliyadaha iyo ganacsigu waxay ka midaysan yihiin arrintaa sistamka boosaaso hadda yaal waa muqdisho yaal آه، وحي آه، أوكي. ganacsatada arrinta cashuuraha ee lalahaa maaragtay ha loo dhibiyo waa sax horta cashuuraha dowladdu waxay uun ka deyn kartaa kambanigii khasaaraha cashuurtii laga qaadi lahaa laakiin waa marka xogtiisii la hayo haddaan xogtiisa lahayn dee lama ogaan karo inuu khasaare kambanigii iyo in kale Ee, ee, waxaana jira arrinta aan kusoo gabagabaynayo arrinta covidka weye arrinta covid nineteen ee uu cabdifataax oo weydiiyey covid nineteen wixii banaanka inaga soo galay lacag maahayne waxay ahaayeen daawooyin iyo face mask iyo ee, iyo baha- waxyaalaha la iskaga ilaaliyo ka hortaga b b e-ga la yidhaahdo iyo u badnaay saad ogtihiin isbitaaladeenna labada isbitaal ee martiini iyo banaadir labadaba dowladda ayaa gacan ka qabatay iyo shacbiga oo banaadir ka qayb qaatay wixii ay waddanka keeneen gobollada loo qaybin jiray waxa ay yihiinba waxaa laga gaarsiin jiray wixii laga gaarsiin karo gobollada waxayna u badnaayeen wax lasoo qaado waxyaabaha aynu inagu gelinay waa jirtay miisaanad loo qoordeeyey Ee, marka intaasaan kusoo koobaya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan ka tagnay ka raalli ahaada ee waqtiga oo aan noo saamixin Ee, intaasaan kusoo koobaya
waaxda cashuuraa xoogaa jug yaroo la maqan yahay marka i think it's enough haddaan sii wadno ya
idsin afanaya intaan intan aa idinkaa marka haysta soo noo soo gabagabeeya waa maanta
بسم الله مرحبا وكفر أحسن سنة سيدي وانا سنة ونوصل برنامج كامل waxaasoo dhan waxaa u sameynayna waa inay qanacaan ummadda soomaaliyeed meel walba ay ku baxday canshuurtii laga qaaday ummadda soomaaliyeed gaar ahaan maamada waddada taagan iskuulladeennii guryaheennii meel walba canshuurta soomaaliyeed meesha ku baxday si cadaalada inay u baxdo inaan hormeerno aan oversightka sameyno ummadda soomaaliyeedna ay ku qanacdo sida ugu habboon wasaaraddan waxaan rajaynayaa ayadana su-aalihii aad weydiiseen inaad ka qanacdeen waxaan rajaynayaa dalkeennan waxaa saaran hadda culeysyo badan maadaama waxaan rajaynaya in deen cafinta inta u badneed nalaga cafiyo in badan oo dhimanna nalaga cafi doono taasoo ay ka dhalan doonto investment badan oo dalkeennu heli doono insha allah dhalinyarada soomaaliyeedna waxaa u rajaynaya investmentigaas inay ka faa'iidaysan doonaan taasoo noo keeni doonto in development badan uu dalka gaaro oo sektaro badan aan uga faa'iidaysan doono insha allah markii investmentiga uu noo bilowdo dowladaha soo socda ama ama sanadka soo socda insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa guddigana ayagana kaalintoodii inay qaadan doonaan su-aalo badan oo qabteen iyo fikradihiinana aan ku dari doono inta yare ka dhiman maadaama baarlamaanka inta labaad uu marayo insha allah aada u mahadsanti waxaa ku waxaa u gudbinayaa xusumaha gudoomiyaha guddigeena aada u mahadsantiin fikradiina wanaagsaneed
maanta malaha nabadda nolol ka dharaysay
waa mahadsantahay wasaaradda maaliyadda oo kaqaalinta ugu kale ee ka qaadatay dhammaan kasoo qaybgalayaasha talooyinkaad soo jeediseen kulligood wax go-ool wayaana been laysku sheegin waana qasab wax allaalo waxaad ka hadashay waxay taabanaysaa bulshada bulshadana annaga aan mitilno halkaa u tahay anugu waa taageerayaa wax allaalo wixii aad soo jeediseen in arrimaha bulshada arrimaha dhaqaalaha wasaaradda u qabsi arrimaha dib oo hadda idinka inta adinka aad ku hor adiga wasaaradda aan kala fadhiisan arrimaheeda xataa meel ka gaarnay inta export waxa ugu muhiimsan intaas export ida hala jiiriyo waayo maalin kasta import inaan ku noolaada annaga laftirkeena sharci laakiin mid ogaada shacabka soomaaliya oo daqligeenoo dhan wuxuu ku kooban yahay magaalada muqdisho wixii laga qaado waa waxa la qaybinaa markii la dhahay dakhliga gudaha wuu yaryahay laba boqol iyo lixdan milyan waay laba boqol iyo lixdankii milyan meesha laga keenaa aniga markaasiyaan kaahay in waa seebseeb laakiin december markaad sameerka waxaa usha loogu dhufanaya in dadaalka uu sii kordhay wasaaradda maaliyadda waxaan u gacantanaynaa twenty twenty one waa aragnay twenty twenty two war inaa sii laba jigaarsiyo ilaahay harmonizationkana sameeya oo dakhliga dalkooda kasibtumaarkiinoo naqliwanifayada fiican national budgetkii loo wadaa somaliland aan la iloobino bajet way samaysaa bajetkada halkaas bilahi towfiiq waa mahadsantihiin
بسم الله الرحمن الرحيم waxaan rabaa inaan kusii daro waxyar waxaan rabaa magaca haweenka waxaan la soconaa gabdhaha hadda soo jeediyey warbixin fiican run ahaantii waa run haweenka soomaaliyeed waa dakli taliyayaasha waa run dalka haddaan lagu reynin waan la soconnaa dumarku sida ay dhaqaalaha u qabaan hooyooyinka hadday tahay ardayda sida ay u caawiyaan oo waxbarashada uga qayb qaataan marka waa waa sakin garaynayaa gabdhihii soo jeediyey in dumarka dub loogu celiyo sida in dumarka la hormariyo dhinaca maaragtay iyada oo dumarka loo sameynaayo waxbarashooyin waxbarasho dumarka u kaasa horumar tareerino yacni waa qabaa gabdhahaas waa sikingaraynayaa soo jeedinteeda soo jeedintooda wasiirkana wuu ballan qaaday run ahaantii wuuna caddeeyey in haweenku uu yahay lafdhabar run ahaantii dhaqaale dhaliyo ah taas baan gabdhaha niyadda ugu dhisaayaa oon leeyahay gabdhaha waa sikingaraynaynaa ta kale waxaa waaye waxaan sikingaraynayaa guddoomiyaha guddiga maaliyadda aamina oo tiri in maaragtay arrinka maaragtay dhoofinta wax dhoofinta marka af soomaaliyeeyo waxaa waaye dhoofinta dalkeena in la xoojiyo waa run waayo dalku inuu wax soo dejin uun uu ku noolaado aaday caqabad u tahay dalku waa inuu helaa wax inaan dhoofin waayo waxaan leenahay hadda dal saaxiibo ah sida turkigoo kale ee dalalka carabta qadaroo kale dalalkaasoo kale inaan ka faa'iidaysano oo iyagaba yacni ay nala ah saaxiib si fiican maaragta noo baritaaraya inaan niraahno aan ka faa'iidaysano runtii waa waxyaabo badan oo dalalkaas aan geen karnay oo dalkeena laga helo marka eh, waxaan leeyahay niyadda aan dhisano meel fog ayuu dalku ka yimi waa markii ugu horreysay ama waa dowladdii ugu horreysay oo ku tallaabsatay horumarka say sheegeen gabdhii yaryaraa ee hadda ka hadlaya haweenka waa markii ugu horreysay ee miisaaniyaddu ay hore u kacday ay laban laabantay waa markii ugu horreysay ee maaragta si toos ah la xisaabtan iyo ka warqab miisaaniyadeed oon musuq maasuq ka yaryar run ahaantii waxaan leenahay waa ku ammaanan waa ku ammaanan tahay dowladdeennu sida ay miisaaniyadda iyo horumarka dalka ay u kartay run ahaantii Een, dalkeenana waxaan leenahay mar kasta wuxuu ku taagan yahay waddadii horumarka horumarkaas waxaan jecelnahay in ma aragtay guntiga dhiisha la isaga dhigo oo ma aragtay ee, laga wada shaqeeyo hadday tahay tan amniga een, waddan aan amnigiisu dhib yahay runtii ama difficulty uu yahay ama uu adag yahay waxaa waaye dhaqaalihiisa wuu yaraanayaa waxaa laga shaqeeyaan oran karaa ee, in amnigii marka hore aan ka fikirno run ahaantii maanta amniga een, meeshuu taagnaa maanta ka taagna wax kasta horumaraan ka taagna aan ka da- ee, horumaraan ka sameynay ilaahay wuxuu yidhi haddaan la ii xamdinaqin yacni waxba kuuma soo kordhina waxaa waaye xamdinaqa ilaahay iyo mahad sheegashadu meesha ku jirtaa alxamdu lilah alshukru lilah dhaqaalaheena waa soo koray amniga sidii hore ma aha waxaan leenahay niyadda kheer ha loo sheego waddadii horumarkaan ku soconnaa ee, guddigeena iyo maaragtay inta maaragtay dabagalka ku haysta wasaaraddana aad ay uga shaqeeyeen wasaaraddana run ahaantii iyo dowladduna aad iyo aad ayay uga shaqaysay miisaaniyadda iyo horumarka السلام عليكم ورحمة الله وبركاته